Kitaabkii labaad ee boqoraddii boqoraddii cutubka koowaad oo markii Aaxaab dhintay dabadeed ayaa reer Mo'aab ku caasiyoobeen dalkii Israa'iil oo Axaasiyahna wuxuu ka dhacay daaqaddii qolkiisii sare oo Samaariya ku yiil, wuuna bukooday. Markaasuu wargeeyayaal diray oo wuxuu ku yidhi, Taga oo Bacaal Zebuub oo ah ilaaha reer Ciqroon waxaad ii soo weydiisaan bal inaan bugtadan ka bogsanayo iyo in kale. Laakiinse malaa'igtii Rabbigu waxay ku tidhi, Eliyaah kii reer Tishbii, kac oo ka hor tag wargeeyayaasha boqorka Samaariya oo waxaad ku tidhaahdaa, War ma ilaah baan joogin dalka Israa'iil oo saas aawadeed baad Bacaal Zebuub wax u soo weydiinaysaan. Haddaba sidaas daraaddeed, Rabbigu wuxuu leeyahay, sariirta aad fuushay ka soo degan maysid, laakiinse hubaal waad dhimanaysaa. Dabadeedna Eliyaah waa iska tegey, kolkaasaa wargeeyayaashii isagii ku soo noqdeen oo isna wuxuu ku yidhi, War maxaad u soo noqoteen? oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen, War nin baa naga hor yimid oo wuxuu nagu yidhi, Taga oo boqorkii idin soo diray ku noqda, oo waxaad ku tidhaahdaan Rabbigu wuxuu leeyahay, War ma ilaah baan joogin dalka Israa'iil oo saas aawadeed baad u cid diranaysaan in wax la soo weydiiyo Bacaal Zebuub oo ah ilaaha reer Ciqroon. Haddaba sariirta aad fuushay ka soo degan maysid, laakiinse hubaal waad dhimanaysaa. Oo isna wuxuu iyagii ku yidhi, Ninkii idinka hor yimid oo waxa kan idiin sheegay nin caynkee ah buu ahaa oo iyana waxay isagii ugu jawaabeen wuxuu ahaa nin xaad badan oo suun meged ahna dhexduu ku xirnaa markaasuu yidhi kaasu waa eliyaah kii reer tashbii markaasaa boqorkii wuxuu u diray sirkaal konton kun xukuma oo wata kontonkiisii ninba isna kor buu ugu baxay oo bal eeg buur korkeed buu fadhiyey oo intuu la hadlay buu ku yidhi war nin yahow ilaah boqorkii wuxuu kugu soo yidhi soo deg oo kaalay oo eliyaahna wuxuu ugu jawaabay sirkaalkii kontonka nin xukumay haddaan nin ilaah ahay samada dab ha ka soo dego oo ha baabi'iyo adiga iyo kontonkaaga ninba kolkaasaa waxaa samada ka soo degay dab oo wuxuu wada baabi'iyey isagii iyo kontonkiisii ninba oo haddana wuxuu isagii u diray sirkaal kale oo konton nin xukuma ee isna wata kontonkiisii oo isna intuu u jawaabay buu ku yidhi war nin yahow ilaah waxaa boqorkii kugu soo yidhi soo deg oo haddiiba kaalay markaasaa eliyaah ugu jawaabay haddaan nin ilaah ahay samada dab ha ka soo dego oo ha baabi'iyo adiga iyo kontonkaaga ninba kolkaasaa waxaa samada ka soo degay dabkii ilaah oo wuxuu wada baabi'iyey isagii iyo kontonkiisii ninba oo haddana boqorkii wuxuu isagii u diray sirkaal saddexaad oo konton nin xukuma ee kontonkiisii nin wata oo sirkaalkii saddexaad oo kontonka nin xukumayna kor buu ugu baxay oo intuu u yimid ayuu eliyaa hortiisa jilbo u dhacay oo baryey oo wuxuu ku yidhi war nin yahow ilaah waan ku baryaaye naftayda iyo kontonkaa nin oo addoommadaada ah naftooda hortaada qaali ha ku noqdeen waayo bal eeg dab baa samada ka soo degay oo wada baabi'iyey labadii sirkaal oo iga soo horreeyey iyo kontomadoodiiba laakiinse haatan naftaydu hortaada qaali ha ku noqoto markaasaa malaa'igtii rabbigu waxay eliyaah ku tidhi tag oo isaga raac hana ka cabsan kolkaasuu kacay oo intuu isagii la dhaadhacay ayuu boqorkii u tegey oo wuxuu isagii ku yidhi rabbigu wuxuu ku leeyahay waxaad wargeeyaal u soo dirtay inaad Bacaal Zebuub oo ah ilaaha reer Ciqroon wax soo weydiiso ee sababtu ma waxay tahay inaan dalka Israa'iil jirin ilaah aad hadalkiisa wax weydiiso haddaba sidaas daraaddeed sariirtii aad fuushay ka soo degan maysid laakiinse hubaal waad dhimanaysaa markaasuu u dhintay sidii ereygii rabbiga oo Eliyaah ku hadlay ahaa oo Yehoraam ayaa boqor ka noqday meeshiisii oo taasuna waxay dhacday yehoraam ina yehooshaafat oo boqor ka ahaa dalka yahuudaha sannaddiisii labaad maxaa yeelay isagu wiil ma uu lahayn haddaba axasyaah faliimihiisii kale ee uu sameeyey soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka israa'iil boqorraddii labaad cutubka labaad oo markii rabbigu doonayey inuu eliyaah samada dabayl cirwaraan ah ugu qaado ayaa eliyaah wuxuu gilgaal ka raacay elishaa markaasaa eliyaah wuxuu elishaa ku yidhi waan ku baryaaye halkan iska joog waayo rabbigu wuxuu ii diray tan iyo beytel oo elishaana wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegin sidaas daraaddeed waxay ku wada dhaadhaceen beytel oo qoonkii nebiyada ahaa oo beytel joogay ayaa elishaa u soo baxay oo waxay ku yidhaahdeen war ma og tahay in rabbigu maanta sayidkaaga kaa qaadi doono oo isna wuxuu ku yidhi haah waan ogahay iska aamusa markaasaa eliyaa wuxuu ku yidhi isagii elishaa waan ku baryaaye halkan iska joog waayo rabbigu haddana wuxuu ii diray yerixoo oo isna wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegayn sidaas daraaddeed waxay yimaadeen yerixo oo haddana qoonkii nebiyada ahaa oo yerixo joogay ayaa elishaa u soo dhowaaday oo waxay ku yidhaahdeen war ma og tahay in rabbigu maanta sayidkaaga kaa qaadi doono oo isna wuxuu ugu jawaabay haah waan ogahaye iska aamusa markaasaa eliyaah wuxuu ku yidhi isagii waan ku baryayaaye halkan iska joog waayo rabbigu wuxuu ii diray webi urdun oo isna wuxuu ku yidhi waxaan ku dhaartay nolosha rabbiga iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegayn markaasaa labadiiba israaceen oo waxaa tegey konton nin oo qoonkii nebiyada ahaa ah oo waxay istaageen meel hortooda ah oo cabbaar ka fog oo labadoodiina waxay istaageen webi urdun agtiisa markaasaa eliyaah go'iisii qaaday oo duuduubay oo biyihii ku dhuftay iyona xagga iyo xagga ayay u kala qaybsameen sidaas daraaddeed labadoodiiba waxay mareen dhul engegan oo haddana markii ay ka gudbeen eliyaah wuxuu elishaa ku yidhi war intaan layga kaa qaadin ka hor i weyddiiso wax aan kuu sameeyo markaasaa elishaa yidhi waan ku baryayaaye ruuxaaga labanlaabkiis ha igu soo dego isna wuxuu yidhi wax aad u adag baad i weyddiisatay habase yeeshee haddaad i aragtid markii layga kaa qaado sidaasay kuu ahaanaysaa haddii kalese saas ahaan mayso oo inta ay sii socdeen oo ay sheekaysanayeen ayaa waxaa u muuqday gaari faras dab ah iyo fardo dab ah oo labadoodii bay kala dhex mareen markaasaa eliyaah wuxuu kor u raacay dabayl cirwareen ah oo wuxuu galay samada elishaana taas wuu arkay oo wuxuu ku qayliyey aabbow aabbow gaari fardoodkii dadkii israa'iil iyo raggoodii fardooleyda ahaa oo isna mar dambe uma uu jeedin oo dharkiisii buu intuu ku dhegay laba inood u kala jeexay markaasuu qaaday eliyaah go'iisii ka dhacay oo dib buu u noqday oo soo istaagay webi urdun qarkiisa oo wuxuu qaaday eliyaah go'iisii ka dhacay oo intuu biyihii ku dhuftay ayuu yidhi meeh rabbiga ah ilaaha eliyaah oo markuu biyihii ku dhiftay ayay xagga iyo xagga u kala qaybsameen markaasaa elishaa ka gudbay oo qoonkii nebiyada ahaa oo yerixo joogay ee isaga ka soo hor jeeday markay arkeen waxay yidhaahdeen eliyaah ruuxiisii wuxuu ku dul hadhay elishaa oo intay isagii ka hor yimaadeen ayay hortiisa ku sujuudeen oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen war waannu ku baryaynaaye annagoo addoommadaada ah waxaa nala jira konton nin oo xoog leh haddaba iyagu ha tageen oo sayidkaagii ha dooneen waayo waaba intaasoo ruuxa rabbigu isagii qaaday oo uu ku xooray buur dusheed ama dooxo oo isna wuxuu yidhi waa inaydnaan cid dirin oo way ku sii adkeeyeen ilaa uu xishooday kolkaasuu yidhi dira sidaas daraaddeed waxay direen konton nin oo waxay isagii doondoonayeen saddex maalmood laakiinse sooma ay helin markaasay u soo noqdeen isagoo weli yarixo iska jooga oo wuxuu ku yidhi sow idinkuma odhan ha teginna markaasaa dadkii magaalada waxay elishaa ku yidhaahdeen waynu ku baryaynaaye bal eeg meeshay magaaladaannu taal way wanaagsan tahay sidaad aragto sayidkayagow laakiinse biyuhu way xun yihiin oo dhulkuna si wanaagsan wax uma bixiyo isna wuxuu yidhi waxaad ii keentaan weel cusub oo cusbo ku soo shuba oo iyana way u keeneen oo isna wuxuu tegey ishii biyaha oo intuu cusbadii ku tuura ayuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay biyahan waan bogsiiyey oo hadda ka dib ma yeelan doonaan dhimasho iyo waxbixin la'aan toona sidaas daraaddeed biyihii way bogsadeen ilaa maantadaan la joogo oo way noqotay sidii ereygii ilisha ku hadlay markaasuu halkaas uga kacay beytel oo intuu jidkii sii socday ayaa carruur yaryaru magaaladii ka soo baxday oo ku majaajiloodeen oo waxay ku yidhaahdeen bidaar weyne bax bidaar weyne bax oo isna markaasuu gadaashiisa dhugtay oo arkay iyagii oo magicii rabbiga ayuu ku habaaray markaasaa dhirtii waxaa ka soo baxay laba oorso oo dhadig oo waxay dildilaacsadeen laba iyo afartan carruurtii ka mid ahaa oo isna halkaasuu uga kacay buur karmel markaasuu meeshaas uga noqday samaariya boqoraddii labaad cutubka saddexaad haddaba yohoraam ina axaab ayaa dadka israa'iil samaariya boqor ugu noqday taasuna waxay ahayd sannaddii siddeed iyo tobnaad ee yohaashaafaad boqorkii dalka yahuuda ah oo wuxuuna boqor ahaa laba iyo toban sannadood oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah laakiinse uma samayn sidii aabbihiis iyo sidii hooyadiis u sameeyeen oo kale waaye wuu riday tiirkii bacal oo aabbihii sameeyey habase yeeshee wuxuu ku dhegey dembigii yaraabcaam ina nabeed ee uu dadkii israa'iil dembaajiyey kaas kama uu tegin haddaba boqorkii reer mo'aab ee meeshaac ahaa ida buu lahaa oo wuxuu boqorkii dalka israa'iil baad u siin jiray boqol kun oo baraar ah iyo boqol kun oo wan dhogortood laakiinse markii axaab dhintay ayaa boqorkii mo'aab ku caasiyoobay boqorkii dalka israa'iil oo markaasaa boqor yehoraam ka baxay samaariya oo wuxuu soo safay dadkii israa'iil oo dhan oo intuu tegey ayuu u cid diray yehoshaafaad oo ahaa boqorkii dalka yahuudah oo wuxuu ku yidhi waxaa igu caasiyoobay boqorkii mo'aab haddaba may raacaysaa aan mo'aab la dirirne isna wuxuu yidhi haa waan ku raacayaa waayo waxaan ahay adigoo kale dadkayguna waa sida dadkaaga oo kale fardahayguna waa sida fardahaaga oo kale oo isna wuxuu yidhi war jidkee baynu maraynaa markaasuu ugu jawaabay jidka cidlada edoom sidaas daraaddeed waxaa israacay boqorkii dalka israa'iil iyo boqorkii dalka yahuudah iyo boqorkii dalka edom oo waxay wareegeen meel toddoba maalmood loo socdo oo ciidankii iyo xayawaankii la socday toona biyo ma helin markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu yidhi hoogay waayo rabbigu wuxuu saddexdayadan boqor isugu yeedhay inuu gacanta reer mo'aabna geliyo laakiinse yehoshaafaadba wuxuu yidhi war sow ma joogo nin ah rabbiga nebigiis aan rabbiga wax ka weyddiinee oo mid ka mid ah boqorkii dalka israa'iil addoommadiisii ayaa ugu jawaabay waxaa jooga elishaa ina shaafaad oo biyo ku shubi jiray eliyaah gacmihiisii markaasaa yehoshaafaad wuxuu yidhi isaga ereygii rabbigaa la jira kolkaasay boqorkii dalka israa'iil iyo yehoshaafaad iyo boqorkii edoomba isagii u tageen markaasaa elishaa wuxuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi war maxaa inaga dhexeeya nebiyadii aabbaha iyo nebiyadii hooyada u tag oo boqorkii dalka israa'iilna wuxuu ku yidhi maya waayo rabbigu wuxuu saddexdayadan boqor isugu yeedhay inuu gacanta reer mo'aabna geliyo oo elishaana wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay rabbiga ciidamada oo aan hor taaganahay noloshiisa ee hubaal haddii aanan xurmaynayn horjoogidda yehoshaafaad oo ah boqorka dalka yahuudaah xaggaaga ma aanan fiidhiyeen kuna arkeen haddaba waxaad ii keentaan nin kataarad wada oo markii ninkii kataaraddii ka dhawaajiyey ayaa gacantii rabbigu ku soo degtay isagii oo wuxuu yidhi rabbigu wuxuu idinku leeyahay dooxadaan boholo miiran ka dhiga waayo waxaa rabbigu leeyahay dabayl ma arki doontaan roobna ma arki doontaan laakiin dooxadaas waxaa ka buuxsami doona biyo oo idina waad cabi doontaan idinka iyo lo'diinna iyo xoolihiinnuba oo taasu rabbiga hortiisa waa ku fududdahay oo weliba isagu reer mo'aabna gacantiinnuu soo gelin doonaa oo waa inaad dumisaan magaalo kasta oo dayr leh iyo magaalo kasta oo la doortay oo geed kasta oo wanaagsan waa inaad jartaan oo waxaad xidhaan ilo walba oo biyo ah oo waxaad dhul kasta oo wanaagsan ku hallaysaan dhagaxyo oo subaxdii dambe markii allabariga la bixin jiray goor ku dhow ayaa biyo ka yimaadeen xagga edoom oo waddankiina biyaha ka buuxsamay haddaba markay reer mo'aab maqleen in boqorradii ay yimaadeen inay la dagaalamaan ayaa waxaa is-arruursaday dhammaan kuwii hub qaadi karay iyo kuwii ka weynaa oo waxay istaageen soohdinta oo iyana waxay kaceen aroor hore oo qoraxdiina biyihii bay dhalaalisay oo reer mo'aabna waxay arkeen biyihii hortooda ka muuqday oo gaduudan sida dhiig oo kale markaasay yidhaahdeen war waxaanu waa dhiig hubaal boqorraddii waa islaayeen oo nin waliba saaxiibkiis buu dilay haddaba reer mo'aabow xagga dhaca u kaca oo markay yimaadeen xeradii dadka israa'iil ayaa dadka israa'iil ku kaceen oo laayeen reer mo'aab iyana way ka carareen hortooda oo dadka israa'iilna dhulkii bay hore u galeen iyagoo reer mo'aab laynaya oo magaalooyinkii way burburiyeen oo dhul kasta oo fiicanna nin waliba dhagaxiisii buu ku tuuray oo way buuxiyeen oo ilihii biyaha ahaa oo dhanna way wada xidheen oo geedihii wanaagsanaa oo dhanna way wada jareen ilaa ay qiir xarasad oo keliya dhagaxanteedii u daayeen habase yeeshee waraflaydii ayaa isku wareejisay oo ku dhifatay oo boqorkii reer mo'aab markuu arkay in dagaalku kulul yahay ayuu kaxaystay toddoba boqol oo nin ee seefqaad wada ah si uu ugu gudbo xagga boqorka edom laakiinse way kari waayeen markaasuu kaxaystay wiilkiisii curadka ahaa oo meeshiisa boqor ka noqon lahaa oo derbiga korkiisa ayuu sida allabari la gubo ugu bixiyey oo dadka israa'iilna cara weyn baa loo qabay oo iyana way ka tageen isagii oo waxay ku noqdeen dalkoodii boqoraddii labaad cutubka afaraad haddaba waxaa eliishaa u qaylisay naag u dhaxday qoonkii nebiyada ahaa midkood oo waxay ku tidhi ninkaygii oo addoonkaaga ahaa waa dhintay oo adna waad og tahay inuu addoonkaagu rabbiga ka cabsan jiray oo nin dayn nagu lahaa ayaa u yimid inuu labadeeda carruurta ay iga qaato oo addoommo ka dhigto markaasaa eliishaa wuxuu iyadii ku yidhi bal ii sheeg maxaan kuu sameeyaa oo maxaad guriga ku haysataa iyana waxay tidhi anigoo addoontaada ah guriga waxba iima yaalliin dheri saliid ah mooyaane oo isna wuxuu ku yidhi tag oo weelal weyddiiso derisyadaada oo dhan oo ha ahaadeen weelal madhan wax yarna ha soo weyddiisan oo waa inaad gurigaaga gashaa oo adiga iyo wiilashaada albaabkaas ku soo xidha oo markaas wiilashaas saliidda ku shub oo intii buuxsanta oo dhan gees u dhig sidaas daraaddeed isagii way ka tagtay oo iyadii iyo wiilasheedii albaabkii bay isku soo xidheen oo iyaguna weelashii bay u keenkeeneen iyana way ku shubtay oo markii weelashii ay wada buuxsameen ayay wiilkeedii ku tidhi weliba weel kale ii keen markaasuu ku yidhi weel dambe ma harin dabadeedna saliiddii way joogsatay markaasay soo kacday oo waxay u soo sheegtay ninkii ilaah oo isna wuxuu ku yidhi tag oo saliidda iibi oo deynkaagii ku bixi oo adiga iyo wiilashaaduna inta hadha ku noolaada oo waxaa maalin dhacday in elishaa shuneem tegey oo halkaasna waxaa joogtay naag weyn oo iyana waxay isagii yeelsiisay inuu wax cuno oo haddana mar alla markuu soo ag maray ayuu xaggeeda u leexday inuu wax ka cuno markaasay ninkeedii ku tidhi bal eeg waxaan gartay in ninkan oo had iyo goor ina soo ag maraa uu yahay nin ilaah oo quduus ah haddaba waan ku baryaaye aynu isaga derbiga uga samaynno qolyar oo halkaas u dhigno sariir iyo miis iyo kursi iyo laambad oo waxay ahaan doontaa markuu inoo yimaadoba inuu halkaas ku leexdo oo waxaa maalin dhacday inuu halkaas yimid oo intuu qolkii ku leexday ayuu halkaas jiifsaday oo markaasuu midiidinkiisii geexaasii ku yidhi u yeer naagtan reer shunaym oo markuu u yeeray ayay hortiisii soo istaagtay markaasuu ku yidhi isagii hadda waxaad iyada ku tidhaahdaa adigu aad baad noo xanaanaysay haddaba maxaa laguu sameeyaa ma doonaysaa in laguula hadlo boqorka ama sirkaalka ciidanka markaasay ku jawaabtay anigu waxaan dhex degganahay dadkaygii oo isna wuxuu yidhi haddaba maxaa loo sameeyaa iyada kolkaasaa geexaasii wuxuu ku jawaabay runtii iyada wiil ma leh oo ninkeeduna waa oday markaasuu ku yidhi bal iyada u yeer oo markuu u yeeray ayay albaabka soo istaagtay oo isna wuxuu yidhi markii wakhtigu soo wareego xilligan oo kale wiil baad laabta ku qabsan doontaa oo iyana waxay tidhi maya sayidkaygiiyow oo adigu nin yahow ilaah anoo addoontaada ah been ha ii sheegin oo naagtiina way uuraysatay oo wiil bay dhashay markii wakhtigii soo wareegay oo waxay noqotay sidii elishaa iyada ku yidhi oo wiilkii markuu koray waxaa maalin dhacay inuu aabbihiis u tegey meeshii kuwa beeraha gooya ay joogeen oo wuxuu aabbihiis ku yidhi madaxa madaxa oo isna wuxuu addoonkiisii ku yidhi warqaad oo hooyadiis u gee oo markuu soo qaaday oo hooyadiis u keenay tan iyo duhurkii ayuu jilbaha hooyadiis ku fadhiyey dabadeedna wuu dhintay oo iyana kor bay u baxday oo wixii isaga ku jiifisay sariirtii ninkii ilaah oo intay albaabkii ku xidhay ayay ka baxday markaasay ninkeedii u dhawaaqda oo ku tidhi waan ku baryaaye iigu ciddir madiidinadii midkood iyo dameerihii midkood si aan ninkii ilaah ugu ordo oo aan haddana u soo noqdo oo isna wuxuu ku yidhi naa maxaad maanta ugu tegaysaa maanta bil cusub ma aha sabtina ma aha oo iyana waxay tidhi war way hagaagi doontaa markaasay dameer kooraysatay oo madiidinkeedii waxay ku tidhi igu kaxee oo hore u soco oo anigoo kugu amra mooyaane ha iraajin saas daraaddeed way tagtay oo waxay ninkii ilaah ugu timid buur karmeel oo markii ninkii ilaah iyadii meel fog ka arkay ayuu midiidinkii geexaasii ku yidhi bal eeg waxaa soo socota tii reer shuneym haddaba waan ku baryaaye ku orod oo ka hor tag oo waxaad ku tidhaahdaa ma nabad qabtaa ninkaagiina ma nabad qabaa wiilkaagiina ma nabad qabaa oo iyana waxay ugu jawaabtay waa nabad oo markay ninkii ilaah buurta ugu timid ayay cagihiisii qabsatay oo geexasii baa u soo dhowaaday inuu ka durkiyo laakiinse ninkii ilaah baa yidhi war iska daa waayo nafteedu way welwelsan tahay oo rabbiguna taas wuu iga qariyey iimana sheegin markaasay tidhi war ma rabbigan wiil ka doonay sow kuma aan odhan war hay khiyaanayn oo isna wuxuu geexasii ku yidhi war guntiga isku giiji oo ushayda gacanta ku qabso oo tag oo haddaad qof la kulantid ha salaamin oo haddii qofku salaamana ha u jawaabin oo ushayda waxaad saartaa wiilka wejigiisa oo wiilkii hooyadiis waxay tidhi waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaade inaanan kaa tegayn markaasuu kacay oo raacay oo geexaasiina wuu ka sii hormaray oo ushii saaray wiilka wejigiisii laakiinse cod iyo wax maqlid toona laguma arag sidaas daraaddeed wuu noqday oo intuu ka hor yimid ayuu u warramay oo ku yidhi yarkii ma uu toosin oo elishaa markuu gurigii soo galay ayuu arkay in yarku meed yahay oo uu sariirtiisii ku jiifo sidaas daraaddeed guduhuu galay oo intuu labadoodiiba albaabkii ku xidhay ayuu rabbiga baryey markaasuu intuu kacay ayuu yarkii ku kor jiifsaday oo afku afka u saaray indhihiina indhuhu u saaray gacmihiina gacmuhu u saaray oo korkiisuu isku fidiyey markaasaa yarka jidhkiisii soo diiray markaasuu noqday oo guriga dhexdiisii mar ayuu hore iyo dib ugu socday oo intuu tegey ayuu haddana yarkii isku fidiyey markaasaa yarkii toddoba goor hindhisay oo indhaha kala qaaday markaasuu geexaasii u yeeray oo wuxuu ku yidhi tii reer shuneem u yeer oo isna wuu u soo yeeray oo markay gudaha ugu soo gashay ayuu ku yidhi wiilkaaga qaado markaasay gudaha soo gashay oo cagihiisii ku dhacday oo dhulkay ku sujuudday markaasay wiilkeedii qaadatay oo dibadda u baxday oo elisha haddana wuxuu yimid gilgaal oo wakhtigaasna dalku abaar buu ahaa oo isagana waxaa hortiisa fadhiya boqoonkii nebiyada ahaa oo isna madiidinkiisii ayuu ku yidhi dheriga weyn dabka saar oo qoonka nebiyada ah maraq u kari oo midba berrinka u baxay inuu qudaar soo guro aawadeed oo wuxuu helay geedduureed oo ubadabadeedyuna faraqu ka soo buuxsaday oo intuu soo noqday ayuu dherigii maraqa ku googooyey waayo ma ay garanayn sidaas daraaddeed raggii bay u soo gureen inay cunaan aawadeed oo intay maraqii cunayeen ayay qayliyeen oo yidhaahdeen war nin yahow ilaah dheriga geeri baa ku jirta maraqiina way cuni kari waayeen laakiinse isagii wuxuu yidhi war bal jiriir ii keena oo kolkay u keeneen ayuu dherigii ku dhex riday oo wuxuu ku yidhi war maraqa dadka ushub ha cuneene oo dherigiina waxba waxyeelo laguma arag oo nin baa xagga bacal shalishaah ka yimid oo wuxuu ninkii ilaah kolaygiisii ugu keenay cunto midhihii hore ah taas oo ah labaatan kibsood oo shaciir ah iyo sabuullo arabiiqi oo qoyan oo wuxuu ku yidhi war kuwan dadku ha cuneen sii markaasaa mididinkiisii wuxuu ku yidhi war waa sidee ma intaanaan boqol nin hordhigaa laakiinse isagii wuxuu yidhi dadku ha cuneene sii waayo rabbigu wuxuu leeyahay way cuni doonaan oo weliba waxbay reebi doonaan sidaas daraaddeed hortoodii buu dhigay oo iyana way cuneen oo weliba waxbay u reebeen sidii ereyga rabbigu ahaa boqoraddii labaad cutubka shanaad haddaba nacamaan oo ahaa sirkaalkii ciidanka boqorka suuriya wuxuu ahaa nin xagga sayidkiisa ku weyn oo ciise leh maxaa yeelay isaga ayaa rabbigu reer suuriya lib ku siiyey oo weliba wuxuu ahaa nin xoog leh laakiinse baras buu qabay oo reer suuriyana guutooyin bay ku baxeen oo waxay dalkii israa'iil ka soo dhaceen gabar yar oo iyana nacamaan bilcantiisa ayay u adeegi jirtay oo waxay sayiddadeedii ku tidhi hoogay haddii sayidkaygu hortegi lahaa nebiga samaariya jooga wuu ka bogsiin lahaa baraskan oo mid baa sayidkiisii u galay oo ku yidhi gabadhii dalka israa'iil ka timid saas iyo saas bay tidhi markaasaa boqorkii suuriya wuxuu nacamaan ku yidhi war orod oo tag oo anna warqad baan kuugu sii dhiibayaa boqorka dalka israa'iil oo isna wuu tegey oo wuxuu qaaday toban talanti oo lacag ah iyo lix kun oo shaqel oo dahab ah iyo toban isku joog oo dhar ah oo wuxuu u keenay boqorkii dalka israa'iil warqaddii lahayd haddaba markii warqaddaannu kuu timaaddo bal eeg addoonkayga nacamaan ah ayaan kuugu soo diray si aad baraska uga bogsiisid oo markii boqorkii dalka israa'iil warqaddii akhriyey ayuu dharkiisii iska jeexjeexay oo wuxuu yidhi war ma aniga ah ilaah wax dili kara waxna noolayn kara oo ninkaannu masaasuu nin iigu soo diray si aan baraska uga bogsiiyo waan idin baryayaaye bal u fiirsada siduu ii daandaansanayo oo markii ilishaa oo ahaa nin ilaah uu maqlay in boqorkii dalka israa'iil dharkiisii iska jeexjeexay ayuu u ciddira boqorkii oo ku yidhi war maxaa dharkaagii isaga jeexjeexday bal isagu ha ii yimaado oo wuxuu ogaan doonaa in dalka israa'iil nebi dhex joogo markaasaa nacamaan yimid isagoo wata fardihiisii iyo gaarifardoodkiisii oo wuxuu soo hor istaagay albaabkii guriga elishaa oo elishaa wargeeyuu u diray oo wuxuu ku yidhi tag oo webi urdun toddoba jeer ku mayro oo jidhkaagu mar kaluu kuu soo noqon doonaa oo nadiif baad ahaan doontaa laakiinse nacamaan wuu cadhooday oo tegey oo wuxuu yidhi bal eega waxaan mooday inuu isaga qudhiisu ii soo baxayo oo istaagayo oo uu magaca rabbiga ilaahiisa ah iigu ducaynayo oo uu gacantiisa meesha bugta dul marinayo oo uu saas baraska ku bogsiinayo war abbaanaah iyo farfaar oo ah webiyadii dimashaq sow kama wanaagsana biyaha dalka israa'iil oo dhan bal miyaanan iyaga ku maydhan karin oo nadiif ahaan karin sidaas daraaddeed wuu noqday oo wuxuu tegey isagoo cadhaysan laakiinse addoommadiisii ayaa u yimid oo la hadlay oo waxay ku yidhaahdeen aabbow haddii nebigu wax weyn kugu amro sow ma aadan samayseen haddaba bal maxaa ka sahlan hadduu kugu yidhaahdo mayro oo nadiif noqo markaasuu tegey oo sidii ninkii ilaah isaga ku yidhi ayuu yeelay oo webi urdun ayuu toddoba jeer liimbaday oo jidhkiisiina mar kaluu u soo noqday isagoo u eg ilmo yar jidhkiis nadiif buuna noqday markaasuu ninkii ilaah ku noqda oo isagii iyo kooxdiisii oo dhammuba intay yimaadeen ayay hortiisii soo istaageen oo isna wuxuu yidhi bal eeg haatan waan ogahay inaan dunida oo dhan ilaah lagu arag dalka israa'iil mooyaane haddaba sidaas daraaddeed waxaan kaa baryayaa inaad qaadato hadiyaddayda anoo addoonkaaga ah laakiinse elishaa wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay nolosha rabbiga aan hor taaganahaye inaanan waxba kaa qaadanayn oo isna wuu ku sii cadaadiyey inuu qaato laakiinse elishaa wuu diidey markaasaa nacamaan wuxuu yidhi haddii ayan saas ahayn weliba waxaan kaa baryayaa in anigoo addoonkaaga ah laysiiyo ciid intii ay laba boqol qaadi karaan waayo anigoo addoonkaaga ah hadda kadib rabbiga mooyaane ilaahyo kale u bixin maayo qurbaan la gubo iyo allabari toona oo waxa kana rabbigu ha iga cafiyo anigoo addoonkaaga ah markii sayidkaygu guriga rimoon u tago inuu ku tukado oo uu ku tiirsada gacantayda ee aan anna ku sujuudo guriga rimoon gudihiisa oo markaan ku sujuudo guriga rimoon gudihiisa rabbigu anigoo addoonkaaga ah ha iga cafiyo waxa kan oo isna wuxuu isagii ku yidhi orod oo nabad ku tag sidaas daraaddeed in yar buu ka socday laakiinse geexaasii oo ahaa midiidinka elishaa oo ahaa ninkii ilaah wuxuu yidhi bal eega sayidkaygu wuu u tudhay nacamaan kii reer suuriya oo wixii uu u keennayna waxba kama uu qaadan waxaan rabbiga noloshiisa ugu dhaartay inaan intaan isagii ka daba ordo wax ka soo qaato sidaas daraaddeed geexaasii wuxuu dabagalay nacamaan oo nacamaanna markuu arkay mid soo daba ordaya ayuu gaari faraskiisii ka soo degtay inuu ka hor tago oo wuxuu ku yidhi war ma nabad baa oo isna wuxuu ku yidhi waa nabad oo sayidkaygiibaa ii soo diray oo wuxuu kugu soo yidhi haddeerba waxaa ii yimid laba nin oo dhallin yar oo qoonkii nebiyada ah oo ka yimid dalka buuraha leh oo reer efrayiim haddaba waxaan kaa baryayaa inaad iyaga siiso talantii lacag ah iyo laba isku joog oo dhar ah markaasaa nacamaan yidhi oggolow oo qaad laba talanti oo lacag ah wuuna ku sii adkeeyey oo labadii talanti wuxuu ugu xidhay laba kiish oo wuxuu ugu sii daray laba isku joog oo dhar ah oo weliba wuxuu u saaray laba madiidinadiisii ah oo iyana intay u qaadeen ayay hortiisa socdeen oo markuu buurtii yimid ayuu gacmahoodii ka qaaday oo guriguu dhigtay nimankiina wuu iska diray oo way tageen oo isagiina intuu gudaha galay ayuu sayidkiisii hor istaagay markaasaa elishaa ku yidhi gexaasiyow xaggee baad ka timid isna wuxuu yidhi anigoo addoonkaaga ahu meelo ma tegin oo isna wuxuu isagii ku yidhi warsow qalbigaygu kulama socon markii ninku gaari faraskiisii ka soo noqday inuu kaa hor yimaado war haatan ma wakhti lacag la qaataa oo ma wakhti la qaataa dhar iyo beero saytuun ah iyo beero canab ah iyo ido iyo dibi iyo niman addoommo ah iyo naago addoommo ah haddaba waxaa adiga iyo farcankaagaba idinku dhegi doona weligiin nacamaan baradkiisii oo wuxuu hortiisii ka tegey isagoo barad qaba oo u cad sida baraf cad oo kale boqoraddii labaad cutubka lixaad oo qoonkii nebiyada ahaana waxay elishaa ku yidhaahdeen bal eeg meesha hortaada ah ee aannu deggannahay waa nugu cidhiiri haddaba waan ku baryaynaaye aannu tagno xagga urdun oo halkaas nin waluba dogob ha ka qaado oo aannu halkaas ka dhisanno meel aan degno oo isna wuxuu ugu jawaabay orda oo taga oo midba wuxuu yidhi waan ku baryaaye raalli ahaw oo na raac annagoo addoommadaada ah oo isna wuxuu ugu jawaabay waan idin raacayaa sidaas daraaddeed wuu raacay oo iyana markay urdun yimaadeen ayay geedo jareen laakiinse midba intuu qori jarayey ayaa faaskii intii birta ahayd biyihii ku dhex dhacday oo isna intuu qayli ayuu yidhi sayidkaygiiyow hoogay waayo dayn buu igu ahaa markaasaa ninkii ilaah wuxuu yidhi war xaggee bay ku dhacday oo isna markaasuu meeshii tusay markaasuu ul soo goostay oo meeshii ku riday birtiina waa soo dabaalatay wuxuuna yidhi war haddaba soo qaado sidaas daraaddeed gacantii buu fidiyey oo soo qaatay haddaba boqorkii suuriya wuxuu la diriiray dadkii israa'iil oo intuu addoommadiisii la tashaday ayuu ku yidhi meesha saas iyo saas ah ayaa xoradaydu ahaan doontaa markaasaa ninkii ilaah u cidiray boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi war iska jir oo ha soo marin meesha saas ah waayo reer suuriya meeshaasay ku dhaadhacayaan oo boqorkii dalka israa'iilna cid buu u diray meeshii ninkii ilaah isaga u sheegay oo uu uga digay oo isna intuu halkaas iska nabadgeliyey mar iyo laba toona ma aha oo boqorkii suuriyana qalbigiisu waxyaalahan aad buu uga welwelsanaa oo wuxuu isugu yeedhay addoommadiisii oo ku yidhi war maad ii sheegtaan midkeenna la jira boqorkii dalka israa'iil markaasaa mid addoommadiisii ka mid ahu wuxuu ku yidhi boqorow sayidkaygiiyow saas ma aha laakiinse elishaa oo ah nebi dalka israa'iil dhex jooga ayaa boqorka dadka israa'iil u sheega erayada aad kaga hadasho qolkaaga aad seexato oo isna wuxuu ku yidhi tag oo soo arag meeshuu joogo si aan isaga ugu ciddiro ha la soo qabtee oo waxaa loo sheegay oo lagu yidhi war wuxuu joogaa dotaan sidaas daraaddeed wuxuu halkaas u diray fardo iyo gaari fardood iyo ciidan fara badan oo iyana intay habeennimo yimaadeen ayay magaaladii hareereeyeen oo ninkii ilaah shaqeeyihiisii markuu aroortii soo toosay oo u baxay bal eeg waxaa la arkay ciidan fardo iyo gaari fardood wata oo magaaladii ku wareegsan markaasaa madiidinkiisii wuxuu isagii ku yidhi sayidow hoogaye sidee baynu yeeli doonnaa oo isna wuxuu ugu jawaabay ha cabsan waayo kuwa inala jiraa way ka sii badan yihiin kuwa iyaga la jira markaasaa eliishaa baryootamay oo yidhi rabbiyow waxaan kaa baryayaa inaad ninkan indhaha u furtid waxa arkee markaasaa rabbigu ninkii dhallinyarada ahaa indhihii u furay wax buuna arkay oo wuxuu u jeeday fardo iyo gaari fardo dab ah oo buurta ka buuxa ee elishaa ku wareegsan oo iyana markay isagii u soo dhaadhaceen ayaa elishaa rabbiga baryey oo yidhi rabbiyow waxaan kaa baryayaa inaad dadkan indhabeel ku ridid oo isna indhabeel ayuu ugu riday sidii ereygii elishaa u ahaa markaasaa elishaa wuxuu iyaga ku yidhi war jidkaanu ma aha jidkii magaaladuna ma aha magaaladii haddaba isoo raaca oo waxaan idin geynayaa ninkaad doonaysaan oo isna wuxuu hor kacay xagga samaariya oo markay samaariya soo galeen ayaa elishaa yidhi rabbiyo nimankan indhaha u fur wax ha arkeene kolkaasaa rabbigu indhaha u furay wax bayna arkeen oo waxay u jeedeen inay samariye dhex joogaan markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu elishaa ku yidhi markuu nimankii arkay aabbahayow miyaan laayaa miyaan laayaa oo isna wuxuu ugu jawaabay maya waa inaadan layn ma layn lahayd kuwaad ku soo qabsatay seeftaada iyo qaansadaada waxaad soo hor dhigtaa kibis iyo biyo ay cunaan oo ay cabbaan oo dabadeedna ha u tageen sayidkoodii markaasuu wuxuu iyagii u diyaariyey cunto badan oo markay wax cuneen oo wax cabeen ayuu iska diray oo sayidkoodii bay u tageen oo guutooyinkii reer suuriyana mar dambe ma soo gelin dalkii israa'iil oo taas dabadeed benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya wuxuu soo wada urursaday ciidankiisii oo dhan oo intuu soo kacay ayuu samaariye hareereeyey oo samaariyana abaar weyn baa ku dhacday oo bal eeg iyana waxay hareeraha ka joogeen ilaa madax dameer lagu iibiyey siddeetan shaqal oo lacag ah oo qab rubiciis digo qooley ahna lagu iibiyey shan shaqal oo lacag ah oo boqorkii dalka israa'iil oo derbiga dul maraya ayaa naagu u qayshatay oo ku tiri boqorow sayidkaygiiyow i caawi oo isna wuxuu ku yidhi na haddii uusan rabbigu ku caawin anigu xaggee baan kaa caawinayaa na ma waxaan kaa caawinayaa meesha haruurka lagu tumo mase meesha canabka lagu tuujiyo markaasaa boqorkii wuxuu iyadii ku yidhi naa maxaa ku helay oo iyana waxay ugu jawaabtay naagtan waxay igu tidhi naa wiilkaaga nasii aan maanta cunnee oo wiilkaygana berri baannu wada cuni doonnaa sidaas daraaddeed wiilkaygii waan karsannay oo waannu cunnay markaasaan maalintii dambe iyadii ku idhi naa wiilkaagii nasii aan cunnee laakiinse iyadu way qarisay wiilkeedii oo markii boqorkii naagtii hadalkeedii maqlay ayuu dharkiisii dildilaaciyey oo markaas wuxuu dul marayey derbiga oo dadkiina way wada arkayeen inuu jidhkiisii ku guntaday juunyado oo markaasuu yidhi ilaah saas iyo si ka sii daranba ha igu sameeya haddii elishaa inashaafaad madaxiisu maanta ku sii yaallo oo elishaana markaas wuxuu dhex fadhiyey gurigiisii oo odayaashiina way la fadhiyeen oo boqorkiina nin buu iska soo hormariyey laakiinse ninkii wargeeska ahaa intuusan isagii u imaan ayuu elishaa odayaashii ku yidhi war bal eega siduu kan gacankudhiigluhu dhalay cid ugu soo diray in madaxa layga gooyo war markii wargeesku yimaado albaabka xidha oo dib ugu celiya albaabka war waxa ka dambeeya soo ma aha sanqadhii cagihii sayidkiisa oo intuu iyagii weli la hadlayey ayaa wargeeskii u soo dhaadhacay oo isna wuxuu yidhi balaayadaannu xagga rabbigay ka timid haddaba maxaan rabbiga weli u sii sugaa boqoraddii labaad cutubka toddobaad markaasaa elishaa yidhi war maqla ereyga rabbiga rabbigu wuxuu leeyahay berrito haddaa oo kale samaariya iriddeeda koombo bur ah waxaa lagaga iibin doonaa shaqel oo laba koombo oo shaciir ahna waxaa lagaga iibin doonaa shaqel oo sirkaalkii gacantiisa boqorku ku tiirsanaa wuxuu ninkii ilaah ugu jawaabay rabbiga oo samada daaqado ka fura mooyaane ee sidee baa waxaannu ku noqon karaan oo isna wuxuu ku yidhi bal ogow indhahaaga ayaad ku arki doontaa laakiinse waxba kama cuni doontid haddaba iridda magaalada laga soo galo waxaa joogay afar nin oo baras qabay oo iyana midba kii kaluu ku yidhi war maxaynu halkan u fadhinnaa ilaa aynu ka dhimanno haddaynu nidhaahno aan magaalada galno dee markaasna magaaladii waa abaar oo kollayba halkaasaynu ku dhimanaynaa oo haddaynu halkan iska fadhinnona waynu dhimanaynaa haddaba ina keena oo aynu ciidanka suuriya u baxno oo hadday na bixiyaan waynu noolaan haddayna dilaanna kollayba waynu dhiman lahayn oo markaasay fiidkii kaceen inay tagaan xeradii ciidanka suuriya oo markay yimaadeen dibadda sare oo xeradii ciidankii suuriya waxay arkeen inaan ciduna halkaas joogin maxaa yeelay sayidku wuxuu ciidankii suuriya maqashiiyey gaari fardood sanqadhoodh iyo fardo sanqadhoodh iyo xataa ciidan weyn sanqadhiis oo waxay isku yidhaahdeen war boqorkii dalka israa'iil wuxuu inoo soo kiraystay boqoraddii reer xeed iyo boqoraddii masar inay inagu soo duulaan sidaas daraaddeed way kaceen oo carareen intay fiidkii ahayd waxayna ka tageen teendhooyinkoodii iyo fardahoodii iyo dameerahoodii iyo xataa xeradiinna siday ahayd naftoodiina way la carareen oo kuwii baradka qabayna markay yimaadeen xeradii dabadeeda sare ayay teendho galeen oo wax bay cuneen waxna way cabeen markaasay halkaas ka qaateen lacag iyo dahab iyo dhar oo intay tageen ayay soo qarsadeen oo haddana way soo noqdeen oo waxay galeen teendho kale oo halkaasna wax kaley ka qaateen oo intay tageen ayay soo qarsadeen markaasay isku yidhaahdeen war wax wanaagsan ma samaynayno waayo maanta waa maalin war wanaagsan oo annana waynu iska aamusannahay haddaynu sugno ilaa waagu ka baryo hubaal belaayo baa inagu dhici doonta haddaba ina keena oo aynu xaalkan reerkii boqorka u soo sheegno sidaas daraaddeed way yimaadeen oo waxay ku dhawaaqeen magaalada irdijoogyaasheedii oo way u warrameen oo waxay ku yidhaahdeen waxaanu galna xeradii ciidanka suuriya oo halkaasna ninna ma joogin codna laguma maqal laakiinse waxaa joogay fardihii xirxirhnaa iyo dameerihii xirxirhnaa iyo teendhooyinkii oo sidoodii iska ahaa oo isna wuxuu u yeedhay irdajoogayaashii oo iyana waxay saas u soo sheegeen reerkii boqorka ee gudaha joogay markaasaa boqorkii habeennimadii toosay oo addoommadiisii ku yidhi haatan waxaan idin tusayaa wixii ay reer suuriya nagu sameeyeen iyagu way og yihiin inaynu gaajaysannahay oo sidaas daraaddeed xeradii way ka baxeen oo duurka ku dhuunteen oo waxay is yidhaahdeen markay magaalada ka soo baxaan ayaynu iyagoo noolnool qabqabanaynaa oo magaalada ayaynu gelaynaa oo mid addoommadiisii ka mid ahaa ayaa ugu jawaabay waxaan kaa baryayaa in qaar wado shan faras oo kuwa magaalada ku hadhay ah maxaa yeelay iyagu waxay la mid yihiin sida dadkii Israa'iil ka hadhay oo dhan oo waxay la mid yihiin sida dadkii Israa'iil ee leeday oo dhan oo aynu dirno iyagu ha soo arkeene oo sidaas daraaddeed waxay wadeen laba gaari faras iyo fardahoodii oo boqorkii baa wuxuu ka daba diray ciidankii Suuriya oo wuxuu ku yidhi ordoo soo arka oo iyana waxay daba socdeen ilaa webi urdun oo bal eeg jidka oo dhan waxaa ka buuxay dhar iyo weelal oo reer suuriya iska xooreen intay degdegayeen oo wargeeyaashiina intay soo noqdeen ayay saas boqorkii u soo sheegeen markaasaa dadkii baxay oo waxay dhaceen xeradii reer suuriya haddaba koombo bur ah waxaa lagu iibiye shaqel laba koombo oo shaciir ahna waxaa lagu iibiye shaqel oo waxay noqotay sidii ereyga rabbigu ahaa markaasaa boqorkii sirkaalkii uu gacantiisa ku tiirsanaa ku amray inuu iridda u taliyo laakiinse dadkii baa ku tuntay isagoo iridda jooga oo wuu dhintay sidii ninkii ilaah sheegay kolkii boqorku isaga u soo dhaadhacay oo waxay noqotay sidii ninkii ilaah boqorkii ula hadlay isagoo leh berrito hadda oo kale samaariya iriddeeda laba koombo oo shaciir ah waxaa lagaga iibin doonaa sheqel koombo bur ahna waxaa lagaga iibin doonaa sheqel oo sirkaalkii baa wuxuu ugu jawaabay ninkii ilaah rabbiga oo samada daaqada ka fura mooyaane ee sidee baa waxaannu ku noqon karaan oo isna wuxuu ku yidhi bal ogow indhahaaga waad ku arki doontaa laakiinse waxba kama cuni doontid haddaba isagii sidii baa ku dhacday maxaa yeelay isagii dadkii baa ku tuntay isagoo iridda jooga oo wuu dhintay boqoraddii labaad cutubka siddeedaad markaasaa eliishaa la hadlay naagtii uu wiilkeeda soo noolaysiiyey oo wuxuu ku yidhi sare joogso oo tag adiga iyo reerkaagiiba oo waxaad degtaa meel alla meeshii aad degi karto maxaa yeelay rabbigu wuxuu amray in dalka abaaro ku dhacdo oo waxay dalka joogi doontaa toddoba sannadood markaasaa naagtii sare joogsatay oo yeeshay sidii ereygii ninkii ilaah ahaa oo way tagtay iyada iyo reerkeediiba oo intii toddoba sannadood ah ayay degganay dalkii reer falastiin oo markii toddobadii sannadood ay dhammaadeen ayay naagtii ka soo noqotay dalkii reer falastiin oo waxay u tagtay boqorkii inay ugu qayshato gurigeedii iyo dhulkeedii markaasna boqorka wuxuu la hadlay geexaasii oo ahaa madiidinkii ninkii ilaah oo wuxuu ku lahaa waxaan kaa baryayaa inaad ii sheegto waxyaalihii waaweynaa oo elishaa sameeyey oo dhan intuu boqorkii uga warramayey sidii uu u soo noolaysiiyey mid meyd ahaa bal eeg naagtii uu wiilkeeda soo noolaysiiyey ayaa boqorkii ugu qayshatay gurigeedii iyo dhulkeedii oo geexaasiina wuxuu yidhi sayidkaygiiyow boqorow tanu waa naagtii kanuna waa wiilkeedii elishaa soo noolaysiiyey oo boqorkiina markuu naagtii saas weyddiiyey ayay iyana u sheegtay markaasaa boqorkii iyadii u amray sirkaal oo ku yidhi u wada celi wax alla wixii ay lahayd oo dhan iyo weliba midhihii beerteeda ka baxay tan iyo maalintii ay dalka ka tagtay iyo ilaa haddeer oo benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya isagoo buka ayaa elishaa dimashaq yimid oo waa loo sheegay oo waxaa lagu yidhi war ninkii ilaah waa yimid markaasaa boqorkii xasaa'eel ku yidhi hadiyad qaad oo waxaad ka hor tagtaa ninka ilaah oo rabbiga wax iiga soo weyddiiy oo waxaad ku tidhaahdaa boqorku ma cudurkuu ka bogsanayaa markaasaa xasaa'eel tegay inuu isagii ka hor tago oo wuxuu qaaday hadiyad ah dhimishaq wax alle waxeedii war wanaagsanaa oo dhan oo afartan rati ku raran oo intuu u yimid ayuu soo hor istaagay oo yidhi waxaa ii soo kaa diray wiilkaagii benhadaad oo ah boqorkii suuriya oo wuxuu leeyahay miyaan cudurkan ka bogsanayaa markaasaa elishaa wuxuu isagii ku yidhi tag oo waxaad ku tidhaahdaa hubaal waad bogsanaysaa habase yeeshee rabbigu wuxuu i tusay inuu hubaal dhimanayo oo isna wuu ku dhaygagay ilaa uu isku yaxyaxay markaasaa ninkii ilaah ooyey markaasaa xasaa'eel ku yidhi sayidkaygiiyow maxaad u ooyeysaa oo isna wuxuu ugu jawaabay maxaa yeelay waxaan ogahay xumaanta aad dadka israa'iil ku samayn doonto waayo qalcadahooda dab baad ku dhejin doontaa oo raggooda dhallinyarada ahna seef baad ku wada layn doontaa oo dhallaankoodana dhulkaad ku tuuri doontaa oo naagahooda uurka lehna waad dooxi doontaa markaasaa xasaa'eel yidhi war sidee baan anigoo addoonkaaga ah oo aan ey waxba dhaamin waxyaalahan waaweyn u samayn doonaa markaasaa elishaa wuxuu ugu jawaabay rabbigu wuxuu i tusay inaad noqon doontid boqor suuriya u taliya markaasuu elishaa ka tegey oo wuxuu u yimid sayidkiisii isaga ku yidhi war maxaa elishaa kugu soo yidhi oo isna wuxuu ugu jawaabay wuxuu ii sheegay inaad hubaal bogsanaysid oo maalintii ku xigtay ayuu maro qaaday oo biyo dhex geliyey markaasuu wejiga boqorka ku deday wuuna dhintay oo meeshiisiina xasaa'eel ayaa boqor ka noqday yooraam oo ahaa ina axaab boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii shanaad oo yehooshafaadna dalka yuhuudaha boqorka ka ahaa ayaa yehoraam ina yehooshafaad dalka yuhuudaha boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood siddeed sannadoodna boqor buu ku ahaa yeruusaalem oo wuxuu ku socday jidkii ay boqorraddii dalka israa'iil mareen sidii reerkii aaxaab yeelay oo kale waayo wuxuu qabay aaxaab gabadhiisii oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah habase yeeshee rabbigu ma uu doonaynin inuu dalka yuhuudaha baabbi'iyo sababtuna waa addoonkiisii daa'uud aawadiis waayo wuxuu u ballanqaaday inuu isaga iyo carruurtiisa had iyo goorba laambad siiyo oo wakhtigiisii ayaa reer edoom ka fallaagoobay dadka yuhuudaah oo iyana waxay yeesheen boqor u taliya markaasaa yooraam u gudbay xagga saaciir isagoo wata gaari fardoodkiisii oo dhan oo intuu habeennimo kacay ayuu laayay reer edoom oo hareereeyey isaga iyo saraakiishii gaari fardoodka dadkiina waxay ku carareen teendhooyinkoodii reer edoomna way ka fallaagoobeen oo way ka hoos baxeen gacantii dadka yuhuudaah ilaa maantadan la joogo oo haddana isla markaasba waxaa kaloo ka fallaagoobay reer libnaah oo yooraam faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yuhuudaah markaasaa yooraam dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii axasyaah oo boqorkii dalka israa'iil oo ahaa yooraam ina axaab sannadiisii laba iyo tobanaad ayaa axaasyaah ina yohaaraam dalka yuhuudaa boqor ka noqday oo axaasyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo labaatan sannadood oo sannad ayuu yerusalem boqor ka ahaa hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray cataliyaah oo waxay ahayd ina comri oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku socday jidkii reerkii aaxaab maray oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah sidii reerkii aaxaab yeelay oo kale waayo isaga waxaa sodag u ahaa aaxaab oo wuxuu raacay yooraam oo ahaa ina aaxaab ina xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya kula diriraan raamood galicaad oo reer suuriyana yooraam bay dhaawaceen oo boqor yooraamna wuxuu ku noqday yeesracaal in laga soo daaweeyo nabrihii ay reer suuriya raamaha kaga dhufteen markuu la diriray xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya markaasaa axaasyaah ina yohaaraam oo ahaa boqorkii dalka yuhuudaa yasreeceel tegey inuu soo arko yooraam ina axaab maxaa yeelay dhaawac buu ahaa boqoraddii labaad cutubka sagaalaad markaasaa elishaa u yeedhay mid qoonkii nebiyada ka mid ahaa oo wuxuu ku yidhi war guntiga isku giiji oo weelkan saliidda ahna gacanta ku sii qaado oo waxaad tagtaa raamood gelicaad oo markaad halkaas tagto waxaad doondoontaa yeehuu ina yehoshaafaad oo ahaa ina namshii oo u tag oo walaalihiiska dhex kici oo intaad kaxaysid qol hoose la gal oo markaas waxaad qaadataa weelka saliidda ah oo madaxiisa ku shub oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dalka israa'iil oo markaas intaad albaabka furtid carar oo innaba harraagin sidaas daraaddeed ninkii dhallinyarada ahaa oo nebiga ahaa wuxuu tegey raamood gelicaad oo markuu yimid ayuu arkay saraakiishii ciidanka oo fadhida oo wuxuu ku yidhi sirkaalow farriin baan kuu wadaa markaasaa yehuu yidhi kayagee baad u waddaa isna wuxuu yidhi adigan kuu wada sirkaalow oo markaasuu intuu kacay ayuu gurigii galay dabadeedna saliiddii buu madaxiisa ku shubay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu kugu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dadka ilaah oo ah dadka israa'iil oo adna waa inaad laysaa reerka axaab ee sayidkaaga inaan ka aarguda dhiiggii adoommadaydii nebiyada ahaa iyo addoommadii rabbiga oo dhan ee ay yasebeel daadisay waayo axaab reerkiisa oo dhammu waa haligmayaa oo axaab waan ka baabbi'in doonaa wiil kasta ha ahaado mid kasta oo dalka israa'iil ku dhex xidhan ama mid kasta oo ku dhex furan oo reerka axaab waxaan ka dhigayaa sidii reerkii yaaraabcaam ina nebaad iyo sidii reerkii bacshaa ina axiyaah oo kale oo yasebeel ayaa eydu ku cuni doonaan dhulka yasreeceel oo ninna iyada ma xabaali doono oo markaasuu albaabkii furay oo cararay markaasaa yeehuu u soo baxay addoommadii sayidkiisii oo midkood baa wuxuu isagii ku yidhi war wax waliba ma hagaagsan yihiin ninkan waalanu muxuu kuugu yimid oo isna wuxuu ku yidhi idinku waad garanaysaan ninka iyo hadalkiisu wuxuu ahaaba oo iyana waxay yidhaahdeen taas waa been ee bal hadda noo sheeg markaasuu yidhi saas iyo saas buu igula hadlay oo igu yidhi rabbigu wuxuu kugu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dalka israa'iil markaasay dhaqsadeen oo nin waliba wuxuu qaatay dharkiisii oo hoostiisay dhigeen jaranjarada dusheeda buun bayna ku dhufteen oo waxay yidhaahdeen yehuu waa boqor sidaasuu yehuu ina yehoshaafaad oo ahaa ina nemshi u shirqoolay yooraam haddaba yooraam iyo dadka israa'iil oo dhammu waxay u sii haysteen raamood gelicaad xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya daraaddiis laakiinse boqor yooraam wuxuu ku noqday yasraaceel in laga soo daaweeyo nabrihii reer suuriya ku dhifteen markuu la diriray boqorkii reer suuriya oo xasaa'eel ahaa markaasaa yehuu wuxuu yidhi hadday idinla wanaagsan tahay yaa ninna baxsan oo magaalada ka bixin si uu intuu yasreeciil tago xaalkan u sheego markaasuu yahuug gaari faras fuulay oo wuxuu tegey xagga yasreeciil waayo yooraam baa halkaas jiifay oo axaasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yuhuudana wuxuu u yimid inuu yooraam arko haddaba waardiyihii wuxuu kor taagnaa noobiyaddii yasreeciil oo wuxuu arkay kooxdii yehuu oo soo socota markaasuu yidhi waxaan u jeedaa koox yooraamna wuxuu yidhi nin faras wata u dir oo ha ka hor tago oo ha ku yidhaahdo warmanabadba sidaas daraaddeed waxaa tegey mid faras ku jooga inuu isaga ka hor tago oo wuxuu ku yidhi boqorkii wuxuu ku leeyahay ma nabad baa oo yahuuba wuxuu ku yidhi war maxaa nabad kaa galay isoo dabagal markaasaa ninkii waardiyaha ahaa wuxuu yidhi ninkii wergeyska ahaa wuu u tegey iyagii laakiinse soo noqon maayo markaasuu haddana diray mid labaad oo faras ku jooga oo isna intuu u tegey ayuu ku yidhi boqorkii wuxuu ku leeyahay ma nabad baa oo yahuuba ugu jawaabay war maxaa nabad kaa galay isoo dabagal markaasaa ninkii waardiyaha ahaa yidhi isna wuu u tegey iyagii laakiinse soo noqon maayo oo socodkuna wuxuu u eg yahay sidii socodkii yehuu ina nemshi waayo wuxuu gaari faraskiisa u kaxeeyaa sidii isagoo waalan markaasaa yooraam yidhi gaari faras diyaariya oo iyana gaari faraskiisii ayay diyaariyeen kolkaasaa yooraam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil iyo axasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudahba waxay baxeen isagoo mid waliba gaari faraskiisii ku jiro oo waxay u baxeen inay yehuu ka hor tagaan oo waxay ka heleen beertii naabood kii reer yasreeceel oo markii yooraam yehuu arkay ayuu ku yidhi war yehuu ma nabad baa oo isna wuxuu ugu jawaabay war xaggee nabaddu joogtaa inta hooyada yasaabeel dhillanimadeedii iyo sixirnimadeediiba ay aad u badan yihiin markaasaa yooraam intuu faraskii dib u ceshaday ayuu cararay oo wuxuu axaasiyaah ku yidhi war axaasiyaah tanu waa khiyaano markaasaa yehuu qaansadiisii ku xooday xooggiisii oo dhan oo yooraam ku dhiftay labada garab dhexdooda oo fallaadhiina waxay ka mudh baxday wadnaha markaasuu ku dhex dhacay gaari faraskiisii kolkaasaa yehuu wuxuu ku yidhi bid qaar oo sirkaalkiisii ahaa isaga kor u qaad oo ku dhex tuur beerta naabood kii reer yasreeceel waayo bal xusuuso sidii rabbigu isaga hadalkan culus uga sheegay markaynu aniga iyo adiguba innagoo fardafuushan aabbihiis aaxaab daba soconnay rabbigu wuxuu yidhi hubaal shallayto waxaan arkay naabood dhiiggiisii iyo dhiiggii wiilashiisii haddaba adiga beertan baan abaalkaaga kuugu siinayaa sidaas daraaddeed isaga qaad oo beerta ku dhex tuur sidii ereyga rabbigu ahaa laakiinse axasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaa markuu taas arkay ayuu u cararay xagga gurigii beerta oo yahuuna wuu eryaday oo wuxuu yidhi war isagana gaari faraskiisa ku dhex dila markaasay isagii ku dileen jiirtii guur oo yableecaam ku ag taal wuuna u cararay xagga megidoo oo halkaasuu ku dhintay addoommadiisii ayaa gaari faras xagga yerusalem ugu qaaday oo qabrigiisii ayay awooyaashiis kula aaseen magaaladii daa'uud dhexdeeda oo axaasiyaha wuxuu dalka yahuudaha boqor ka noqday sannaddii kow iyo tobnaad oo yooraam ina axaab oo yehuu markuu yasreeceel yimid ayaa yasebeel maqashay markaasay intay indhakuulatay oo gambaysatay daaqaddii ka fiidhisay oo markii yehuu iriddii ka soo galay ayay tidhi simriigii sayidkiisii dilayow ma nabad baa oo isna intuu kor u eegay xagga daaqaddii ayuu yidhi war yaa ila gees ah yaa ila gees ah markaasaa waxaa soo fiidhiyey laba ama saddex nin oo bohon ah kolkaasuu ku yidhi soo tuura iyada iyana way soo tuureen oo dhiiggeedii waxaa qaar ku saydhmay derbigii iyo fardihii oo isna kolkaasuu iyadii ku tuntay oo markuu meeshii galay ayuu wax cunay oo wax cabay dabadeedna wuxuu yidhi bal naagtan habaaran u jeesta oo aasa waayo iyadu waa ina boqor oo iyana waxay u tageen inay iyadii soo aasaan laakiinse waxba kama ay helin dhaladii iyo cagihii iyo calaacalihii gacmaheeda mooyaane sidaas daraaddeed way soo noqdeen oo isagii bay u soo sheegeen wuxuuna yidhi kan waa ereygii rabbigu kaga hadlay addoonkiisii eliyaah kii reer tashbii isagoo leh beerta yesreeceel dhexdeeda ayaa eydu ku cuni doonaan yesebeel hilibkeeda oo yesebeel meydkeedu wuxuu ahaan doonaa sida digo taal beerta yesreeceel dhexdeeda si aan loo odhan tan waa yesebeel boqoraddii labaad cutubka tobanaad haddaba axaab wuxuu samaariye ku lahaa toddobaatan wiil yahuuna warqadduu qoray oo wuxuu u diray samaariya iyo talayaashii yesreeceel oo ahaa odayaashii iyo kuwii soo koriyey wiilashii axaab oo wuxuu ku yidhi waxaa idinla jooga wiilashii sayidkiinna oo waxaad haysataan gaari fardood iyo fardo oo weliba waxaad ku jirtaan magaalo dayr leh hubna waad haysataan haddaba markii warqaddaannu idiin timaaddo doorta kan ugu wanaagsan oo ugu wada fiican wiilasha sayidkiinna oo ku fadhiisiya carshigii aabbihiis oo u dirira sayidkiinna aawadiis laakiinse aad iyo aad bay u baqeen oo waxay yidhaahdeen labadii boqorba way hor joogsan waayeene bal innagu sidee baynu u taagnaanaynaa oo kii reerka u sarreeyey iyo kii magaalada u sarreeyey iyo weliba odayaashii iyo kuwii carruurta soo koriyeyba yeehuu bay u ciddireen oo ku yidhaahdeen annagu addoommadaadii baannu nahay oo wax alla wixii aad nagu amartana waannu yeelaynaa oo annagu midnaba boqor ka dhigan mayno haddaba wax alla wixii kula wanaagsan samee oo isna mar labaad buu warqad u qoray isagoo leh haddaad ila jirtaan oo aad codkayga maqlaysaan berrito haddaa oo kale wiilasha sayidkiinna madaxyadooda yasreeceel iigu keena haddaba boqorka wiilashiisii oo toddobaatan qof ahaa waxay la joogeen raggii magaalada ugu waaweynaa oo iyaga soo koriyey oo markii warqaddii u timid ayay wiilashii boqorka soo kaxeeyeen oo laayeen iyagoo toddobaatan qof ah oo madaxyadoodii ayay dembiilo ku gureen oo isagiiba yasreeceel ugu direen oo waxaa isagii u yimid mid wargeys ah oo intuu u warramay ayuu ku yidhi wiilashii boqorka madaxyadoodii waa la keenay oo isna wuxuu ku yidhi iridda laga soo galo albaabka laba tuulmo u kala dhiga oo ilaa beri subax ha yaalleen oo markii subaxdii la gaaray ayuu soo baxay oo dibadda istaagay oo wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi idinku xaq baad tihiin bal eega anigu sayidkaygii baan shirqoolay oo waan dilay laakiinse bal yaa kuwan oo dhan laayay haddaba bal ogaada in ereygii rabbiga ee uu rabbigu reer axaab kaga hadlay aan waxba dhulka kaga dhacayn maxaa yeelay rabbigu waa sameeyey wixii uu kaga hadlay addoonkiisii eeliyaah sidaasuu yeehuu yasreeceel ugu laayay reerkii axaab intii ka hadhay oo dhan iyo raggiisii waaweynaa oo dhan iyo saaxiibbadiisii oo dhan iyo wadaaddadiisii ilaa uusan waxba u reebin markaasuu kacay oo baxay oo wuxuu tegay samaariya oo markuu gaadhay gurigii arijirrada ee jidka ku yiil ayaa yeehuu la kulmay boqorkii dalka yahuudaah oo axasyaah ahaa walaalihiis oo wuxuu ku yidhi war yaad tihiin oo iyana waxay ugu jawaabeen annagu waxaannu nahay axaasiyaha walaalihiis oo waxaynu u soconnaa inaannu soo salaanno carruurtii boqorka iyo carruurtii boqorrada oo isna wuxuu yidhi iyagoo nool nool qabqabta markaasaa la qabtay iyagoo nool nool oo waxay iyagoo ah laba iyo afartan nin lagu aglaayay godkii guriga arijirrada oo midkoodna kama uu tegin oo markuu halkaas ka tegey ayuu la kulmay yohanadaab ina reekaab oo soo socda inuu ka hor tago oo intuu salaamay ayuu ku yidhi war sidaan kuugu qalbi fayoobahay oo kale ma iigu qalbi fayowdahay markaasaa yohanadaab ugu jawaabay haa oo waan kuu qalbi fayoobahay isna wuxuu yidhi hadday saas tahay gacanta ii dhiib markaasuu gacanta u dhiibay oo isna gaari faraskiisii ayuu soo saartay markaasuu ku yidhi kaalay raac oo fiiri kiirada aan rabbiga u qabo sidaasaa loo fuushiiyey gaari faraskiisii oo haddana markuu samaariya gaaray ayuu wada laayay intii axaab samaariya ugu hadhay oo dhan ilaa uu u baabi'iyey sidii uu ahaa ereygii rabbigu kula hadlay eeliyaah markaasee yuuhuu soo wada ururiyey dadkii oo dhan oo wuxuu ku yidhi axaab in yar buu bacal u adeegi jiray laakiinse anoo yehu ah si weyn baan ugu adeegi doonaa haddaba sidaas daraaddeed iigu soo wada yeedha nebiyadii bacal oo dhan iyo intii isaga caabudi jirtay oo dhan iyo wadaaddadiisii oo dhan oo midna yuusan ka maqnaan waayo allabari weyn baan bacal u bixinayaa oo ku alla kii maqnaadaa noolaan maayo laakiinse yehu saas khiyaanu u sameeyey waayo wuxuu damacsanaa inuu wada baabi'iyo inta bacal caabuddo oo dhan yehuuna wuxuu yidhi shir weyn bacal quduus uga dhiga oo taas waa la naadiyey oo yehuuna wuxuu cid diray dalka israa'iil oo dhan markaasaa waxaa yimid intii bacal caabudi jirtay oo dhan sidaas daraaddeed nin aan imaan ma jirin oo waxay soo galeen gurigii bacal oo gurigii bacalna waa buuxsamay gees ilaa gees markaasuu wuxuu ku yidhi kii meeshii dharka u sarreeyey inta bacal caabudda oo dhan dhar u keen kolkaasuu dhar u keenay markaasaa yeehuu iyo yohanadaab ina reekaab waxay geleen gurigii bacal yehuuna wuxuu ku yidhi kuwii bacal caabudayey baara oo iska fiiriya inaan halkan addoommadii rabbiga waxba idinkala joogin laakiinse aad tihiin kuwa bacal caabuda oo keliya markaasay gudaha u galeen inay allabaryo iyo qurbaano la gubo bixiyaan haddaba yehuu wuxuu mar hore soo doortay siddeetan nin inay debadda joogaan oo wuxuu ku yidhi nimanka aan gacantiinna soo geliyo hadduu midna baxsado kii sii daayaa ayaa naftiisa loo qisaasayaa oo haddiiba markuu dhammeeyey allabarigii gubnaa oo uu bixinayey ayaa yeehuu ku yidhi askartii iyo saraakiishii gala oo wada laaya ooyaan midna ka soo bixin markaasay seef ku laayeen oo askartii ordi jirtay iyo saraakiishii ayaa iyagii debadda u soo tuuray oo waxay tageen magaaladii guriga bacal oo waxay soo bixiyeen tiirarkii guriga bacal ku jiray wayna gubeen wayna jebiyeen tiirkii bacal oo dumiyeen gurigii bacal oo ilaa maantadan waxay ka dhigeen meel lagu saxaroodo oo yehuu sidaasuu bacal uga baabiyey dalka israa'iil habase yeeshee dembiyadii yaraabcaam ina neebaad kii dadka israa'iil dambaajiyey yehuu kama hadhin kuwaasoo ahay weylihii dahabka ahaa ee dhex yil beytel iyo daan markaasaa rabbigu wuxuu yehuu ku yidhi si wanaagsan baad u yeeshay wax hortayda ku toosan oo reerkii axaabna waad ku samaysay wax alla wixii qalbigayga ku jiray oo dhan haddaba sidaas daraaddeed farcankaaga qarniga afraad ah ayaa ku fadhiisan doona carshiga dalka israa'iil laakiinse yehuu iskama uu jirin oo kuma socon sharcigii rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil kumana raacin qalbigiisa oo dhan oo kama tegin dembiyadii yaraabcaam oo dadka israa'iil dambaajiyey oo waagaas ayaa rabbigu bilaabay inuu dalka israa'iil yareeyo oo xasaa'eel ayaa iyaga ku laayay dalka israa'iil oo dhan oo laga bilaaba webi urdun ilaa barigiisa intaas oo ah dalka gelicaad oo dhan iyo reer gaad iyo reer ruubeen iyo reer manase iyo tan iyo carooceerta ku ag taal webi arnoon iyo xataa gelicaad iyo baashaan haddaba yehuu falaymihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisii oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka israa'iil markaasaa yehuu dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay samaariya oo meeshiisiinna waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yoha axaas oo wakhtigii yehuu dalka israa'iil samaariya boqorka uga ahaa wuxuu ahaa siddeed iyo labaatan sannadood boqoraddii labaad cutubka toban iyo koowaad catalyaah oo ahayd aaxaasyaha hooyadiis markay aragtay in wiilkeedii dhintay ayay kacday oo wada baabi'isay farcankii reer boqor oo dhan laakiinse yehoshaybac oo ahayd boqor yooraam gabadhiisii oo axaasyaahna walaashiis ahayd waxay la tagtay axaasyaah wiilkiisii yoo'aash oo ay ka dhex xadday wiilashii boqorka ee la laayay isagii iyo tii xanaanayn jirtayba oo waxay gelisay qolka la seexdo oo iyana cataaliyaah way ka qariyeen sidaas daraaddeed isagii lama dilin oo isna iyadii buu la joogay oo wuxuu kula qarsoonaa gurigii rabbiga intii lix sannadood ah oo dalkiina waxaa u talisay cataliyaah oo sannaddii toddobaad ayaa yohayaadac oo cidiray oo isugu yeeray boqol utaliyaashii u taliyey reer kaari iyo askartii ordi jirtay oo gurigii rabbiga ayuu keensaday markaasuu axdi la dhigtay oo iyagii gurigii rabbiga gudihiisa ku dhaariyey dabadeedna wuxuu tusay wiilkii boqorka wuuna amray oo ku yidhi idinku sidaan yeela meeshiinna saddexaad ee sabtida gashaa waa inay guriga boqorka ilaaliyaan oo meel saddexaadna iridda suur ha joogeen meel saddexaadna ha joogeen iridda askartii ordi jirtay ka dambaysa sidaas waa inaad guriga u ilaalisaan oo aad wax uga celisaan oo labadiinna guuto oo ah kulli inta sabtida baxda oo dhanba waa inay guriga rabbiga ilaaliyaan iyagoo boqorka ku wareegsan oo idinku waxaad isku wareejisaan boqorka idinkoo nin waluba hubkiisa gacanta ku haysto oo midkii safafka soo dhex gala ha la dilo oo boqorkana la jira markuu baxayo iyo markuu soo gelayaba oo boqol utaliyaashiina way yeeleen wixii wadaadkii yohayaadac ahaa ku amray oo dhan oo nin waluba wuxuu kaxeeyey raggiisii sabtida geli lahaa iyo kuwii sabtida bixi lahaa oo waxay u yimaadeen wadaadkii yohayaadac ahaa markaasaa wadaadkii wuxuu boqol utaliyaashii siiyey warmihii iyo gaashaamadii boqor daa'uud lahaa oo guriga rabbiga yiil markaasay askartii isagoo nin waluba hubkiisii gacanta ku haysto istaageen guriga dhankiisii midig iyo ilaa dhankiisii bidix iyo meeshii allabariga agteeda iyo guriga agtiisa oo boqorkii bayna isku wareejiyeen markaasuu wiilkii boqorka soo bixiyey oo wuxuu madaxa u saaray taajkii markhaati furkiina wuu siiyey oo waxay ka dhigeen boqor wayna subkeen kolkaasay u sacbiyeen oo waxay yidhaahdeen boqorku ha noolaado oo cataliyaahna markay qayladii askarta iyo dadka maqashay ayay dadkii ugu timid gurigii rabbiga oo bal eeg boqorku wuxuu taagnaa tiirka agtiisa siday caadadu ahayd oo saraakiishii iyo kuwii turumbada watayna boqorkay ag taagnaayeen oo dadkii waddanka oo dhammuna way rayreeyeen oo turumbooyin afuufeen markaasaa catalyaha dharkeedii iska jeexjeexday oo waxay ku qaylisay waa fallaagow waa fallaagow markaasaa wadaadkii yohayaadac ahaa amray boqol utaliyaashii ciidanka u sarreeyey oo wuxuu ku yidhi iyada soo bixiya oo safafka soo dhex mariya oo kii soo raacana seefku dila waayo wadaadku wuxuu yidhi iyada yaan lagu dhex dilin guriga rabbiga sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen markaasay tagtay marankii ay farduhu gurigii boqorka u mari jireen oo halkaasaa lagu dilay markaasaa yohayaadac sameeyey axdi u dhexeeya rabbiga iyo boqorka iyo dadkaba inay iyagu ahaadaan rabbiga dadkiisa oo haddana wuxuu dhex dhigay boqorkii iyo dadkii dabadeedna dadkii waddanka oo dhammu waxay tageen gurigii bacal oo way dumiyeen oo meelihiisii allabariga iyo sanamyadiisii oo dhanna way wada burburiyeen oo mataan oo ahaa bacal wadaadkiisiina waxay ku direen meelihii allabariga hortooda oo wadaadkii wuxuu doortay kuwa gurigii rabbiga u taliya oo haddana wuxuu kaxeeyey boqol utaliyaashii iyo kuwii reer kaari iyo askartii ordi jirtay iyo dadkii waddanka oo dhanba oo waxay boqorkii ka soo dejiyeen gurigii rabbiga oo intay jidkii iridda waardiyayaasha soo mariyeen ayay keeneen gurigii boqorka oo isna wuxuu ku fadhiistay carshigii boqoradda sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada rayreeyeen oo magaaladiina way xasilooneed oo catilyahna gurigii boqorka agtiisa ayay seef ku dileen oo yeehu aashna toddoba sannadood buu jiray markuu boqor noqday boqoraddii labaad cutubka toban iyo labaad oo yehoash wuxuu boqor noqday sannaddii toddobaad oo yeehu oo afartan sannadood ayuu yerusalem boqor ku ahaa oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa sibyaah tii reer bi'ir shebec oo yeho'aashna wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa wakhtigii uu wadaadkii yehoyaadac isaga baray oo dhan habase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadkuna meelihii sarsare weli way ku allabari jireen fooxna way ku shidi jireen oo yeho'aash wuxuu ku yidhi wadaaddadii alaabta quduuska laga dhigay ee guriga rabbiga la keenay lacagteeda oo dhan taas oo ah lacagta nin waliba bixiyey markuu u gudbay kuwa la tiriyo iyo lacagta kuwii lagu qaymeeyey iyo lacagta nin kastaba qalbigiisa ka damcay inuu guriga rabbiga keeno wadaaddada nin waliba ha ka qaado kii uu yaqaan oo ha ku dhiso meelaha guriga ka jajaban meel kasta oo meel jaban laga heloba laakiinse sannaddii saddex iyo labaatanaad oo yeho'aash wadaaddadii weli ma ay dhisin guriga meelihiisii jajabnaa markaasaa boqor yeho'aash wuxuu u yeedhay wadaadkii yehoyaadac ahaa iyo wadaaddadii kaleba oo wuxuu ku yidhi war maxaad guriga meelihiisa jajaban u dhisi weydeen haddaba lacag dambe ha ka qaadinina dadka aad taqaaniin laakiinse meelaha jajaban ee guriga aawadood ku bixiya oo wadaaddadiina waxay oggolaadeen inayan dadka lacag dambe ka qaadin oo guriga meelihiisa jajabanna ayan dhisin laakiinse wadaadkii yehoyaadac ahaa ayaa intuu sanduuq qaaday daboolka ka dalooliyey oo wuxuu aqotomiyey meeshii allabariga xagga midigta markii guriga rabbiga la soo gelayo oo wadaaddadii albaabka dhowri jiray ayaa ku riday lacagtii guriga rabbiga la keenay oo dhan oo markay arkeen in lacag badanu sanduuqii ku jirto ayaa waxaa yimid karraanigii boqorka iyo wadaadkii sare oo kiishash bay ku gureen markay tiriyeen lacagtii laga helay gurigii rabbiga oo lacagtii la miisaamay ayay u dhiibeen kuwii shuqulka sameeyey kuwaas oo guriga rabbiga u talin jiray oo waxay siiyeen nijaaradii iyo waxdhisayaashii ka shaqeeyey gurigii rabbiga iyo wastaadyadii iyo kuwii dhagaxyada qori jiray waxayna u bixiyeen in lagu iibiyo alwaax iyo dhagaxyo la qoray si loogu dhiso meelihii guriga rabbiga ka jajabnaa iyo wax kasta oo loo bixiyey in guriga lagu dhiso laakiinse lacagtii guriga rabbiga la soo geliyey guriga rabbiga laguma samayn koobab lacag ah iyo alaab laambado lagu safeeyo iyo madiibado iyo turumbooyin iyo inaba weelal dahab ah amase weelal lacag ah waayo waxay lacagtii siiyeen kuwii shuqulka sameeyey oo waxay ku dhiseen gurigii rabbiga oo weliba lama ay xisaabtamin raggii ay lacagta u dhiibeen inay iyagu siiyaan nimankii shuqulka sameeyey maxaa yeelay waxay ku shaqeeyeen aaminnimo oo lacagtii qurbaannada xadgudubka iyo lacagtii qurbaannada dembiga toona lama soo gelin gurigii rabbiga oo waxaa iska lahaa wadaaddada markaasaa xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya kacay oo wuxuu la diriray gaad wuuna qabsaday kolkaasaa xasaa'eel wuxuu u jeestay oo u kacay yeruusaleem markaasaa yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuuda ah wada qaaday alaabtii quduuska ahayd oo dhan taasoo ay boqoraddii dalka yahuuda ah quduus ka dhigeen iyagoo ahaa awoowayaashiis yehoshafaad iyo yehoraam iyo axasyaah iyo weliba isaga alaabtiisii quduuska ahayd iyo kulli dahabkii laga helay qasnadihii guriga rabbiga iyo gurigii boqorkaba oo wuxuu u diray boqorkii suuriya oo xasaa'eel ahaa oo isna yeruusaleem wuu ka tegey haddaba yo'aash faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuuda ah oo addoommadiisii intay ku kaceen ayay shirqooleen oo waxay yoo'aash ku dileen guriga millo agtiisa oo ku ag yiil jidka u kaca xagga silaa oo kuwii isagii dilay waxay ahaayeen addoommadiisii oo ahaa yooskar oo ay shimcaad dhashay iyo yehoosabaad oo ay shomeer dhashay wuuna dhintay oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii amasyaah boqoraddii labaad cutubka toban iyo saddexaad yoo'aash ina axasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii saddex iyo labaatanaad ayaa yehoaxaas ina yeehu dalka israa'iil boqor uga noqday samaariya oo wuxuuna boqor ahaa toddoba iyo toban sannadood oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah wuuna raacay dembiyadii yaraabcaam ina neebaad uu dadkii israa'iil dambaajiyey kamana uu tegin oo rabbiga cadhadiisiina aad bay ugu kululaatay dadkii israa'iil oo wuxuu had iyo goorba gacanta u gelin jiray xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya iyo benhadaad ina xasaa'eel oo yehoaxaas ayaa rabbiga baryey rabbiguna wuu maqlay waayo wuxuu arkay dulmigii uu boqorkii suuriya dadka israa'iil ku hayey markaasaa rabbigu wuxuu dadkii israa'iil siiyey badbaadiye wayna ka hoos baxeen gacantii reer suuriya kolkaasay dadkii israa'iil teendhooyinkoodii iska degeen sidii hore habase yeeshee kama ay tegin dembiyadii reerkii yaramcaam oo dadkii israa'iil dembaajiyey laakiinse way ku socdeen oo samaariyana waxaa ku hadhay geedihii asheeraah waayo rabbigu waxba dadkii ugama uu reebin yehoaxaas konton nin oo fardooley ah iyo toban gaari faras iyo toban kun oo nin oo lug ah mooyaane waayo boqorkii suuriya wuu wada baabi'iyey oo wuxuu ka dhigay sida boorka lagu tunto oo kale haddaba yehoaxaas faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisiiba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka israa'iil markaasaa yeexoaxaas dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay samaariya oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yo'aash yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii toddoba iyo soddonaad ayaa yeho'aash ina yeho'aaxaas dalka israa'iil samaariya boqor ugu noqday wuxuuna boqor ahaa lix iyo toban sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii yaramcaam ina neebaad oo dhan kuwaasoo uu dadkii israa'iil dembaajiyey laakiinse wuu ku socday haddaba yoo'aash faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisii uu kula diriray amasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka israa'iil markaasaa yoo'aash dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo carshigiisiina waxaa ku fadhiistay yaraamcaam yaho'aashna waxaa samariye lagula aasay boqoraddii dalka israa'iil haddaba elishaa wuxuu la bukooday cudurkii uu u dhintay oo waxaa isagii u yimid yoo'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo intuu ku dul ooyey ayuu ku yidhi aabbow aabbow bal eeg gaari fardoodkii dalka israa'iil iyo raggoodii fardooleyda ahaa markaasaa elishaa ku yidhi bal qaado qaanso iyo fallaadho kolkaasuu qaanso iyo fallaadho soo qaatay oo isna wuxuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi bal qaansada gacanta kor saar markaasuu gacantii kor saaray kolkaasaa elishaa gacmihiisii kor saaray gacmihii boqorka oo wuxuu ku yidhi bal daaqadda xagga bari fur oo isna wuu furay kolkaasaa elishaa ku yidhi fallaadha gan oo isna wuu ganay oo wuxuu yidhi tan waa fallaadhii rabbiga ee badbaadada oo waxaa weeye fallaadha badbaadada laga heli doona reer suuriya waayo waa inaad reer suuriya afeeq ku laysaa ilaa aad wada baabbi'iso markaasuu yidhi war fallaadhaha qaado oo isna wuu qaatay markaasuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi bal dhulka ku dhufo kolkaasuu saddex jeer dhulka ku dhuftay oo joogsaday markaasaa ninkii ilaah dhirfay oo wuxuu ku yidhi war waxaa kuu ekayd inaad ku dhifatid shan ama lix jeer oo markaas reer suuriya waad wada layn lahayd ilaa aad wada baabi'iso laakiinse haatan reer suuriya waxaad laynaysaa saddex jeer oo keliya markaasaa elishaa dhintay waana la aasay oo sannad kasta bilowgeeda waxaa dalka dhici jiray guutooyinkii reer mo'aab markii nin la aasayey ayay kuwii aasayay u jeedeen guuto soo socota markaasay waxay ninkii ku dhex tuureen qabrigii elishaa oo haddiiba ninkii markuu taabtay elishaa lafihiisii ayuu soo noolaaday oo sare joogsaday oo xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya ayaa dadkii israa'iil dulmi jiray wakhtigii yoho'axaas oo dhan laakiinse rabbigu iyaga wuu u roonaaday oo u naxariistay wuxuuna ugu jeestay iyaga axdigii uu la dhigtay ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub aawadiis oo mana uu doonayn inuu baabbi'iyo oo weli hortiisa kama uu tuurin markaasaa xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya dhintay oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii benhadaad markaasaa yeho'aash ina yeho'aaxaas ayaa benhadaad ina xasaa'eel mar kale ka qaatay magaalooyinkii uu dagaalka kaga qaatay aabbihiis yeho'aaxaas oo yo'aash saddex jeer buu isagii dagaal ku dhuftay oo ka soo dhacsaday magaalooyinkii dalka israa'iil boqoraddii labaad cutubka toban iyo afaraad yo'aash ina yo'aaxaas ee ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii labaad ayaa amisyaah ina yo'aash dalka yuhuuda boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusalaam ayuu boqor ku ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray yehoocaddiin tii reer yeruusalaam oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman laakiinse ma uu samayn sidii awowgiis daa'uud sameeyey oo kale wuxuuse sameeyey kulli wixii aabbihiis yo'aash sameeyey oo kale habase yeeshee meelihii sarsare lama baabbi'in oo dadku weli way ku allabaryi jireen fooxna way ku shidi jireen meelihii sarsare oo haddiiba markii boqortooyadiisii xoogaysatay ayuu laayay addoommadiisii dilay boqorkii aabbihiis ahaa laakiinse gacanku-dhiiglayaasha carruurtoodii ma uu dilin oo wuxuu yeelay sida ku qoran kitaabkii sharcigii muuse sidii rabbigu amray isagoo leh aabbayaasha yaan loo dilin carruurtooda carruurtana yaan loo dilin aabbayaashood laakiinse nin waluba dembigiisa ha u dhinto oo dooxadii cusbada wuxuu reer edom kaga laayay toban kun oo nin oo seelacna dagaal buu ku qabsaday oo wuxuu magaceedu u bixiyey yokhtaa'eel ilaa maantadan waa loo yaqaan markaasaa amasyaah wargeeyayaal u diray yo'aash oo ahaa ina yoha'axaas ina yeehu oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi carkaalay aynu iska hor nimaadne koolkaasaa yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil u cid diray amasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuuda oo wuxuu ku yidhi yamaarugii lubnaan ku yiil wuxuu u cid diray geedkii kederka ah oo lubnaan ku yiil oo wuxuu ku yidhi gabadhaada sii wiilkaygu ha guursade oo waxaa halkaa soo maray bahal lubnaan joogay markaasuu yamaarugii ku joogsaday hubaal reer edom baad laysay waanad isla weynaatay haddaba faan oo dalkaaga iska joog waayo bal maxaad belaayo isugu soo jiidaysaa oo aad adiga iyo dadka yahuudaba u wada dhacaysaan laakiinse amasiyaha taas wuu maqli waayey markaasuu yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil soo kacay oo isagii iyo amasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah waxay iska hor yimaadeen beytishemesh oo uu dadka yahuudaah leeyahay oo dadka israa'iil way ka adkaadeen dadka yahuudaah oo nin waluba wuxuu u cararay teendhadiisii oo yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil ayaa amasyah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah kaasoo ahaa ina yeho'aash oo ahaa ina axasyaah ku qabtay beytshemesh oo intuu yeruusalaam yimid ayuu dumiyey derbigii yeruusalaam tan iyo iridii efrayiim iyo ilaa iridii geeska ahayd intaasoo ahayd afar boqol oo dhudhun oo wuxuu qaatay dahabkii iyo lacagtii oo dhan iyo weelashii laga helay guriga rabbiga iyo qasnadihii guriga boqorka oo dhan oo dadna cudhaadh ahaan buu u kaxaystay markaasuu samariya ku noqday haddaba yoho'aash faliimihiisii kale oo uu sameeyey iyo xooggiisii iyo siduu ula diriray amasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudahba soo kuma qorno kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa yoho'aash dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo samariya ayaa lagula aasay boqorraddii dalka israa'iil oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yaraabcaam oo amasiyaah ina yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah shan iyo toban sannadood buu sii noolaa markii yoho'aash ina yoho'axaas oo ahaa boqorkii dalka israa'iil uu dhintay dabadeed haddaba amasiyaah faliimihiisii kale sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah oo isagii shirqool bay yeruusalaam ugu sameeyeen markaasuu laakiish u cararay laakiinse laakiish bay cid uga daba direen oo halkaasay ku dileen markaasay isagii farda ku keeneen oo awoowayaashiis ayaa lagula aasay yeruusalaam oo ah magaaladii daa'uud oo dadkii yahuudaah oo dhammu waxay soo kaxaysteen casariyaah oo lix iyo toban sannadood jiray oo isagay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis amisyaah oo isna eelaad wuu dhisay oo dalka yahuudaah u soo celiyey markii boqorkii dhintay oo la seexday awoowayaashees dabadeed amasiyaah ina yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii shan iyo tobnaad ayaa yaraamcaam ina yo'aash dalka israa'iil samaariya boqor uga noqday wuxuuna boqor ahaa kow iyo afartan sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii uu yaraamcaam ina nebaad dadkii israa'iil dembaajiyey oo dhan oo wuxuu soo celiyey soohdintii dalka israa'iil tan iyo meesha laga galo xamaad iyo tan iyo badda caraabaah taasuna waa siduu ahaa ereygii rabbiga ah ilaaha dadka israa'iil ee uu kaga hadlay addoonkiisii ahaa nebi yoonis ina amitay oo ahaa reer gaad heefer waayo rabbigu wuxuu arkay dhibaatadii ay dadkii israa'iil ku jireen inay aad u qadhaadheed waayo ma jirin mid xidhan iyo mid furantoona mana jirin mid dadkii israa'iil u kaalmeeya rabbigu ma oo dhan magaca dadka israa'iil waan ka baabi'inayaa samada hoosteeda laakiinse iyagii wuxuu ku badbaadiyey yaraamcaam ina yo'aash haddaba yaraamcaam faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisii iyo siduu u dagaalamay iyo siduu dalka israa'iil ugu soo celiyey dimishaq iyo xaamaad oo ay dadkii yahuudaah lahaayeen soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa yaraamcaam dhintay oo la seexday awoowayaashiis kuwaasoo ahaa boqorraddii dalka israa'iil oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii sakariya boqorraddii labaad cutubka toban iyo shanaad yaraamcaam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii toddoba iyo labaatanaad ayaa casariya ina amasyaha dalka yahuudaha boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray lix iyo toban sannadood oo wuxuu yeruusalaam boqor ku ahaa laba iyo konton sannadood oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray yekelyaah tii reer yeruusalaam oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis amasiyaah yeelay oo kale habase yeeshee meelihiisii sarsare lama baabbi'in oo dadkuna weli way ku allaberi jireen fooxna way ku shidi jireen meelihii sarsare oo boqorkiina rabbiga wax ku dhuftay haddaba tan iyo maalintii uu dhintay wuxuu ahaa barasle oo guri gaar ah buu degay oo yootam oo ahaa ina boqor ayaa reerka u talin jiray isagoo dadkii dalka degganaa u garqaybinaya haddaba casariyaha faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudah markaasaa casariyaha dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yotaam oo casariya oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii siddeed iyo soddonaad ayaa sakariyaah ina yaraamcaam dalka israa'iil samaariya boqor ugu ahaa intii lix bilood ah oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah siday awowayaashiis yeeli jireen oo kale oo kamana uu tegin dembiyadii uu yaraamcaam ina neebaad dadkii israa'iil dembaajiyey oo waxaa isagii shirqoolay shaluum ina yaabeesh oo wax buu ku dhuftay dadka hortiisii wuuna dilay markaasuu meeshiisiina boqor ka noqday haddaba sakariya faliimihiisii kale waxay ku qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil kanu wuxuu ahaa eraygii rabbigu kula hadlay yehuu ee uu ku yidhi farcankaaga qarniga afaraad ah ayaa ku fadhiisan doona carshiga dalka israa'iil oo saasay noqotay oo shaluum ina yaabeesh wuxuu boqor noqday cusiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii sagaal iyo soddonaad oo muddo bil ah ayuu samaariya boqor ku ahaa markaasaa maneexeem ina gaaddi ayaa ka kacay tirsaah oo wuxuu tegey samaariya markaasuu shaluum ina yaabeesh ku dilay samaariya oo meeshiisii boqor ka noqday haddaba shaluum faliimihiisii kale iyo shirqoolkii uu sameeyeyba waxay ku qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil haddaba maneexeem wuu wada laayey tifsax iyo wixii ku jiray oo dhan iyo sohodimaheedii marka tirsaax laga bilaabo maxaa yeelay way ka furi waayeen sidaas daraaddeed buuna u laayey oo naagihii uurka lahaa oo magaalada ku jira oo dhan wuu wada dooxay casariyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii sagaal iyo soddonaad ayaa maneexeem ina gaadii dalka israa'iil boqor ka noqday oo samaariya ayuu toban sannadood boqor ku ahaa oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo isagu wakhtigiisii oo dhan kama uu tegin dembiyadii uu yaraabcaam ina nebaa dadka israa'iil dembaajiyey markaasaa waxaa waddankii ku kacay fuul oo ahaa boqorkii ashuur oo maneexeem ayaa fuul kun talanti oo lacag ah siiyey inuu gacan ku siiyo si ay boqortooyadu ugu xoogaysato oo maneexeem wuxuu lacagtii saaray dadkii taajiriinta ahaa oo dalka israa'iil oo dhan oo wuxuu ku amray in nin waluba konton sheqel oo lacag ah bixiyo si loo siiyo boqorka ashuur sidaas daraaddeed boqorkii ashuur dib buu u noqday oo dalkiina siima uu joogin haddaba maneexeem faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhamso kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa maneexeem dhintay oo la seexday awowayaashiis oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii fiqaxyaah casariyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii kontonaad ayaa fiqixyaah ina maneexeem dalka israa'iil samariya boqor ugu noqday oo wuxuu boqor ahaa laba sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo kama uu tegin dembiyadii uu yaraabcaam ina neebeed dadka israa'iil dembaajiyey oo waxaa isagii shirqoolay sirkaalkiisii feeqax ina ramalyaah ahaa oo wuxuu isagii qalcaddii guriga boqorka kula dilay argob iyo aryaah oo waxaa isaga la jiray konton nin oo reer gelicaad ah oo markuu isagii dilay ayuu meeshiisii boqor ka noqday haddaba fiqixyaah faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil casariyah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaa sannaddiisii laba iyo kontonaad ayaa feeqax ina ramalyaah dalka israa'iil samariya boqor ugu noqday oo wuxuu boqor ahaa labaatan sannadood oo isagana wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii uu yaraamcaam ina nebeed dadka israa'iil dembaajiyey oo wakhtigii feeqax boqorka ka ahaa dalka israa'iil waxaa yimid tiglaad filiseer oo ahaa boqorka aashuur oo wuxuu qabsaday ciyoon iyo aabeel beytimacakaah iyo yaano'ax iyo qedish iyo xaasoor iyo galacaad iyo galiili iyo dalkii reer naftaali oo dhan oo dadkiina maxaabiis ahaan ayuu ashuur ugu kaxaystay hoosheeca ina eelaah ayaa feeqax ina ramalyaah shirqoolay oo intuu wax ku dhifta ayuu dilay oo meeshiisiina boqor buu ka noqday sannaddii labaatanaad oo yootam ina cusiya haddaba feeqax faleemihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil feeqax ina ramalyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii labaad ayaa yootam ina cusiyaa dalka yuhuudaha boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yerusalem ayuu boqor ku ahaa lix iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yerushaah ina saadoq oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku qumman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis cusiyaah yeelay oo kale habase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadkuna weli way ku allabariyi jireen fooxna bay ku shidi jireen meelihii sarsare oo isagu wuxuu dhisay iriddii sare oo gurigii rabbiga haddaba yootaan faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah oo waagaas rabbigu wuxuu bilaabay inuu dalka yahuudaah ku soo diro resiin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feeqax ina ramalyaah markaasaa yootam dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii awowgiis daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aaxaas boqoraddii labaad cutubka toban iyo lixaad feeqaah ina ramalyaah sannaddiisii toddoba iyo tobnaad ayaa aaxaas ina yootam boqor ka noqday dalka yahuudaa aaxaas markuu boqor noqday wuxuu jiray labaatan sannadood oo lix iyo toban sannadood ayuu yerusalem boqor ku ahaa oo isagu ma uu samayn sidii awowgiis daa'uud oo kale wax rabbiga ilaahiisa ah hortiisa ku qumman laakiinse wuxuu ku socday jidkii boqorradda dalka israa'iil oo weliba wiilkiisii ayuu dab dhex mariyey sidii ay ahayd karaahiyadii quruumihii rabbigu ka erya reer binu israa'iil hortooda oo isna wuxuu ku allabaryi jiray fooxna ku shidi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kastoo dheer oo doog ah hoostiisaba markaasaa waxaa yerusalem ku soo kacay reesiin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feeqax ina ramalyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil inay la diriraan wayna hareereeyeen aaxaas laakiinse way ka adkaan kari waayeen oo waagaas resiin oo ahaa boqorkii reer suuriya wuxuu suuriya u soo celiyey eelaad oo yahuuddiina wuu ka eriyey eelaad markaasay reer suuriya eelaad yimaadeen oo ilaa maantana way deggan yihiin sidaas daraaddeed aaxaas wuxuu farriin u diray tiglaad filiser oo ahaa boqorkii ashuur oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay addoonkaagii iyo wiilkaagiiba haddaba ii kaalay oo iga badbaaday boqorka suuriya iyo boqorka dalka israa'iil kuwaas oo igu kacay oo aaxaas wuxuu qaaday lacagtii iyo dahabkii laga helay gurigii rabbiga iyo qasnadihii gurigii boqorkaba oo wuxuu hadiyad ahaan ugu diray boqorkii aashuur oo boqorkii aashuurna wuu maqlay markaasaa boqorkii aashuur dimashaq ku kacay oo qabsaday oo dadkiina maxaabiis ahaan buuqiir ugu kaxaystay oo rasiinna wuu dilay oo boqor aaxaasna wuxuu dimashaq u tegey inuu tiglaad faleeser oo ahaa boqorkii aashuur la kulmo oo wuxuu arkay meeshii allabariga ee dimashaq ku tiil markaasaa boqor aaxaas wuxuu wadaadkii uuriyaah ahaa u diray tilmaantii meeshii allabariga siday u ekeed iyo siduu hannaankeedu ahaa iyo sidii loo sameeyey oo dhan markaasaa wadaadkii uuriyaah ahaa u dhisay meel allabari sidii boqor aaxaas dimashaq ka soo diray oo kale oo wadaadkii uuriyaah ahaa taas buu sameeyey intuusan boqor aaxaas dimashaq ka imaan oo markuu boqorkii dimashaq ka yimid wuxuu arkay meeshii allabariga markaasuu u dhowaaday meeshii allabariga oo wax buu ku dul bixiyey oo wuxuu meeshii allabariga ku dul gubay qurbaankiisii la gubi jiray iyo qurbaankiisii hadhuurka ahaa oo qurbaankiisii cabniinka wuu ku dul shubay oo wuxuu ku saydhsaydhay dhiiggii qurbaannadiisii nabaadiinada oo meeshii allabariga ee naxaasta ahayd oo rabbiga hortiilna uu ka soo qaaday guriga hortiisii iyo meeshii u dhexaysay meeshiisa allabariga iyo gurigii rabbiga oo wuxuu dhigay meeshiisii allabariga dhinaceeda waqooyi oo boqor aaxaas wuxuu amray wadaadkii uuriyaha ahaa oo ku yidhi meesha allabariga oo weyn waxaa dusheeda ku gubtaa qurbaanka la gubo oo subaxda iyo qurbaanka haruurka ah oo fiidnimada iyo qurbaanka la gubo ee boqorka iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaanka la gubo oo dadka dalka deggan oo dhan iyo qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaanadooda cabniinka oo dhiigga qurbaanka la gubo oo dhanna dusheeda ku saydhsaydhay iyo dhiigga allabariga laakiinse meesha allabariga ee naxaasta ahu ha ahaato mid aan wax ku weyddiisto haddaba wadaadkii uuriyaha ahaa sidaasuu u wada yeelay wixii boqor aaxaas ku amray oo dhan oo boqor aaxaasna wuxuu jaray saldhigyadii darfahoodii oo barkaddii waysadana wuu ka kor qaaday oo barkaddii naxaasta ahaydna wuu ka dejiyey dibidii hoosteeda ku jirtay oo wuxuu saaray meel sallax ah oo boqorkii aashuur aawadiis ayuu gurigii rabbiga ugu soo beddelay meeshii daboolnayd ee sabtida ee guriga looga dhex dhisay iyo meeshii boqorku ka soo geli jirayba haddaba aaxaas faliimihiisii kale ee uu sameeyey sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuuda ah markaas aaxaas dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii xisqiyaah boqoraddii labaad cutubka toban iyo toddobaad aaxaas oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii laba iyo tobnaad ayaa hoosheeca ina eelaah dalka israa'iil samaariya boqor ugu noqday oo wuxuu boqor ahaa sagaal sannadood oo wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa laakiinse uma uu samayn sidii boqorraddii dalka israa'iil oo isaga ka horreeyey oo waxaa isagii ku kacay shalmaneser oo ahaa boqorkii aashuur oo hoosheeca addoon buu u noqday isagii oo wuxuu u keenay gabarro markaasaa boqorkii ashuur wuxuu hosheeca ka gartay shirqool waayo wuxuu wargeeyaal u diray sowa oo boqorkii masar aha oo boqorkii aashuurna gabarro ma uu siin siduu sannad kasta yeeli jiray sidaas daraaddeed boqorkii aashuur wuu xidhay oo xabsi ku riday markaasaa boqorkii aashuur dalkii oo dhan dhex maray oo wuxuu yimid samaariya oo intii saddex sannadood ah ayuu hareereeyey oo hoosheeca sannaddiisii sagaalaad ayaa boqorkii ashuur qabsaday samaariya oo dadkii israa'iilna wuxuu u kaxaystay ashuur oo wuxuu dejiyey xalax iyo xaaboor oo webigii goosaan ag ahaa iyo magaalooyinkii reer maadaay oo taasi way dhacday maxaa yeelay dadkii israa'iil waxay ku dembaabi jireen rabbiga ilaahooda ah oo iyaga ka soo bixiyey dalkii masar oo ka soo hoos bixiyey gacantii fircoon oo ahaa boqorkii masar oo waxay ka cabsan jireen ilaahyo kale wayna ku socon jireen qaynuunnadii quruumaha kale kuwaasoo rabbigu ka eriyey dadka israa'iil hortooda iyo kuwii ay boqoraddii dadkii israa'iil samaysteenba oo dadkii israa'iil waxay rabbiga ilaahooda ah si qarsoon ugu samayn jireen waxyaalo aan qumanayn oo magaalooyinkooda oo dhan waxay ka dhisan jireen meelo sarsare tan iyo munaaraddii waardiyayaasha iyo ilaa magaaladii dayrka lahayd oo buur kasta oo dheer korkeeda iyo geed kastoo dheer oo doog ah hoostiisaba waxay qotansan jireen tiirar iyo geedihii asheeraah oo meelihii sarsare oo dhan waxay ku shidi jireen foox sidii ay yeeli jireen quruumihii kale oo rabbigu uu hortooda ka eryey oo waxay samayn jireen waxyaalo shar ah oo ay rabbiga kaga xanaajiyeen oo waxay u adeegi jireen sanamyadii uu rabbigu ku yidhi idinku waxaan ha samaynina oo weliba rabbigu dadkii israa'iil iyo dadkii yahuudaaba wuxuu ugu digi jiray nebiyadii oo dhan iyo kuwii wax arki jiray oo dhan isagoo leh warjidadkiinna sharka ah ka soo noqda oo amaradayda iyo qaynuunadayda u dhowra siduu ahaa sharcigii aan awooyaashin ku amray oo dhan oo aan idinkugu soo dhiibay adoommadaydii nebiyada ahaa habadse yeeshee iyagu way diidi jireen inay taas maqlaan laakiinse waxay u madax adkaan jireen sidii awooyaashood oo kale kuwaasoo aan rumaysan rabbiga ilaahooda ah oo iyagu way diidi jireen qaynuunadiisii iyo axdigiisii uu awooyaashood la dhigtay iyo markhaati furkiisii uu iyaga ugu marag furay oo intay waxtar la'aan raaceen ayay wax aan waxba tari noqdeen oo waxay ku dayan jireen quruumihii hareerahooda ku wareegsanaa oo rabbigu ku amray inayan sidooda oo kale yeelin oo iyagu way ka tegi jireen amaradii rabbiga ilaahooda ah oo dhan oo waxay samaysteen sanamyo la shubay kuwaasoo ahaa laba weylood oo waxay kaloo samaysteen geedihii asheeraah oo waxay caabudi jireen ciidanka samada oo dhan bacalna way u adeegi jireen oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii ayay dab dhex marin jireen oo waxay u tegi jireen waxsheegyo iyo falanfallowyo oo waxay nafsaddoodii u iibin jireen inay sameeyaan wax shar ku ah rabbiga hortiisa oo ay kaga xanaajiyeen sidaas daraaddeed rabbigu aad buu ugu cadhooday reer binu israa'iil markaasuu hortiisa ka fogeeyey oo iyagii waxba kama hadhin qabiilkii yahuudah oo keliya mooyaane oo xataa reer yahuudahna ma ayan dhowrin amaradii rabbiga ilaahooda ah laakiinse waxay ku socdeen qaynuunnadii ay dadkii israa'iil sameeyeen oo rabbigu wuxuu nacay farcankii reer binu israa'iil oo dhan oo intuu dhibay ayuu gacanta u geliyey kuwii dhacay ilaa uu hortiisa ka tuuray waayo isagu reer binu israa'iil wuu ka soocay daa'uud reerkiisii oo waxay boqor ka dhigteen yaraamcaam ina nebaad oo yaraamcaamna dadkii israa'iil wuu ka kaxeeyey rabbiga la socodkiisii oo wuxuu iyagii dembaajiyey dembi weyn oo dadkii israa'iil waxay ku socdeen kulli dembiyadii yaraabcaam sameeyey oo dhan oo kuwaasna kama ay tegin ilaa uu rabbigu dadkii israa'iil hortiisa ka fogeeyey siduu kaga hadli jiray addoommadiisii nebiyada ahaa oo dhan oo sidaas daraaddeed dadkii israa'iil waa laga kaxaystay dalkoodii oo waxaa lala tegey dalka ashuur halkaasoo ay ilaa maantadan joogaan markaasaa boqorkii ashuur dad ka keenay xagga baabilon iyo kuutaah iyo cawaa iyo xamaad iyo safarwayiim oo wuxuu dejiyey magaalooyinkii samaariya meeshay dadkii israa'iil ka degganaan jireen oo waxay hantiyeen samaariya magaalooyinkeediina way degeen oo markay bilaabeen inay meeshaas degaan rabbiga kama ay cabsan jirin oo sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu dhexdooda u soo diray libaaxyo kuwaasoo iyagii qaar ka laayey sidaas daraaddeed boqorkii ashuur ayaa lala hadlay oo lagu yidhi war qaruumihii aad kaxaysay oo aad magaalooyinka samaariya dejisay ma ay yaqaaniin camalka ilaaha dalkaas oo sidaas daraaddeed wuxuu dhexdooda u soo diray libaaxyo oo bal eeg libaaxyadu way laayaan maxaa yeelay iyagu ma ay yaqaaniin camalka ilaaha dalkaas markaasaa boqorkii ashuur wuxuu bixiyey amar oo yidhi wadaaddadii aad ka soo kaxayseen midkood halkaas ku celiya oo halkaas ha tago oo ha dego dadkana ha baro camalka ilaaha dalkaas haddaba wadaaddadii ay samaariya ka soo kaxeeyeen midkood ayaa yimid oo wuxuu degay beytel oo wuxuu dadkii baray siday rabbiga uga cabsan lahaayeen habase yeeshee qurun waluba waxay samaysatay ilaahyo ay iyagu leeyihiin oo waxay dhex dhigteen guryihii meelaha sarsare oo ay reer samaariya samaysteen oo qurun waluba waxay dhex dhigteen magaalooyinkii ay iyagu degganaayeen oo dadkii reer baabilon waxay samaysteen sukood benood dadkii reer kuudna waxay samaysteen neergal dadkii reer xamaadna waxay samaysteen ashimaa oo reer cawaana waxay samaysteen nimxaas iyo tartaaq oo reer safarwayiimna waxay carruurtoodii dab ugu gubeen adramelek iyo canamelek oo ahaa ilaahyadii reer safarweyiim rabbiga way ka cabsan jireen oo waxay dadkooda ka dooran jireen wadaaddadii meelaha sarsare kuwaasoo ugu allabari jiray guryihii meelaha sarsare rabbiga way ka cabsan jireen isla markaasna waxay u adeegi jireen ilaahyadoodii sidii quruumihii iyaga laga soo dhex kaxeeyey ay yeeli jireen oo ilaa maantadan waxay sameeyaan sidii caadooyinkoodii hore ay ahaayeen oo rabbiga kama cabsadaan mana ay sameeyaan qaynuunadoodii iyo xukumadoodii iyo sharcigii iyo amarkii uu rabbigu amray reer yacquub kii uu israa'iil u bixiyey kuwaasoo uu rabbigu axdi la dhigtay oo uu ku amray isagoo leh idinku ilaahyo kale ha ka cabsannina hana u sujuudinna hana u adeeginnina allabarina ha u bixinna laakiinse waxaad ka cabsataan rabbigii dalkii masar idinkaga soo bixiyey xoogga weyn iyo cudud fidsan isagana u sujuuda oo allabari u bixiya oo qaynuunnadii iyo xukumadii iyo sharcigii iyo amarkii uu idiin qoray waa inaad dhowrtaan oo aad weligiinba samaysaan oo waa inaydnaan ka cabsan ilaahyo kale oo axdigii aan idinla dhigtayna waa inaydnaan iloobin oo aydnaan ilaahyo kale ka cabsan laakiinse waxaad ka cabsataan rabbiga ilaahiinna ah oo isna wuxuu idinka samata bixin doonaa gacanta cadaawayaashiinna oo dhan habase yeeshe iyagu ma aysan dhegaysan laakiinse waxay sameeyeen sidii caadadoodii hore ay ahayd qaruumahaasu waxay ka cabsan jireen rabbiga isla markaasna waxay u adeegi jireen sanamyadoodii xardhana oo carruurtoodiina saasoo kale yeeleen oo carruurtii carruurtooduna saasoo kale yeeleen oo sidii awowayaashood samayn jireen ayay iyaguna sameeyeen ilaa maantadan la joogo boqoraddii labaad cudubka toban iyo siddeedaad haddaba hosheeca ina eelaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii saddexaad ayaa xisqiyaah ina aaxaas dalka yuhuudaha boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusaalem boqor buu ka ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray abii ina sakariya oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman sidii dhammaan awowgiis daa'uud sameeyey oo kale wuxuu dumiyey meelihii sarsare tiirarkiina wuu jejebiyey geedihii asheeraahna wuu jaray oo wuxuu kaloo burburiyey abeesadii naxaasta ahayd oo muuse sameeyey waayo ilaa wakhtigaas dadkii israa'iil foox bay ushidi jireen oo isna wuxuu magaceedii u bixiyey nexeshtaan oo wuxuu isku halleeyey rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo dabadiis boqoraddii dalka yahuuda ah oo dhan laguma arag mid isagii la mid ah hortiisna ma jirin waayo rabbiguu xajistay oo la socodkiisiina kama uu tegin laakiinse wuxuu dhowray amarradiisii uu rabbigu muuse ku amray oo rabbigu isaga wuu la jiray oo meel alle meeshuu tegeyba wuu ku liibaanay oo wuxuu ka fallaagoobay boqorkii ashuur oo umana adeegin oo reer falastiina wuxuu ku laayey gaasa iyo soodimaheeda iyo tan iyo munaaraddii waardiyayaasha iyo ilaa magaaladii dayrka lahayd oo sannaddii afaraad ee boqor xisqiyaah taasoo ahayd sannaddii toddobaad ee hosheeca ina eelaah oo boqorkii dalka israa'iil ahaa ayuu shalmaneser oo ahaa boqorkii ashuur samaariya ku kacay oo hareereeyey oo saddex sannadood dabadeedna way qabsadeen taasuna waxay ahayd xisqiyaah sannaddiisii lixaad oo ahayd hosheeca oo boqorkii dalka israa'iil ahaa sannaddiisii sagaalaad markii samaariya la qabsaday markaasaa boqorkii ashuur kaxaystay dadkii israa'iil oo wuxuu dejiyey xalax iyo xaaboor oo webiga goosaan ag ahaa iyo magaalooyinkii reer maadaay maxaa yeelay ma ay addeecin codkii rabbiga ilaahooda ahaa laakiinse way ku xadgudbeen axdigiisii iyo dhammaan wixii uu midiidinkii rabbiga oo muuse ahaa ku amray ma ay maqlin mana ay samayn haddaba boqor xisqiyaah sannaddiisii afar iyo tobnaad ayaa seenxereeb oo ahaa boqorkii ashuur ku kacay magaalooyinkii dayrka lahaa oo dalka yahuudaha oo dhan wuuna qabsaday markaasee xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah ayaa boqorkii ashuur ugu cid diray laakiish oo wuxuu yidhi xumaan baan sameeyey haddaba iga noqo oo anna wixii aad isaarto waan aqbalayaa markaasaa boqorkii ashuur wuxuu boqorkii dalka yahuudaha saaray saddex boqol oo talanti oo lacag ah iyo soddon talanti oo dahab ah markaasaa xisqiyaa wuxuu isagii siiyey kulli lacagtii laga helay gurigii rabbiga iyo qasnadihii gurigii boqorka oo dhanba oo waagaasaa xisqiyaa dahabkii ka jaray albaabadii gurigii rabbiga iyo tiirarkiiba kuwaasoo uu xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaha ku dahaaray oo wuxuu siiyey boqorkii ashuur markaasaa boqorkii ashuur wuxuu laakiish ka diray tartaan iyo rabsaariis iyo rabshaaqeeh oo ciidan fara badan wata oo wuxuu iyaga boqor xisqiyaah ugu diray yeruusaleem oo iyana intay kaceen ayay yeruusaleem tageen oo markay yimaadeen waxay is ag taageen biyomareenkii balliga sare kaasoo ku dhex yiil waddada berrinkii dharmaydhaha oo markay boqorkii u yeedheen waxaa iyagii u yimid eliyaaqiim ina xilqiyaah oo u sarreeyey reerkii boqorka iyo shebnaa oo karaanigii ahaa iyo yo'aax ina aasaaf oo ahaa taariqorihii markaasaa rabshaaqeeh wuxuu iyagii ku yidhi waxaad xisqiyaha haddeer ku tidhaahdaan boqorka weyn ee boqorka ashuur ah wuxuu kugu leeyahay war waxaad ku kalsoon tahay oo aad isku hallaynaysaa waa maxay adigu waxaad leedahay dagaalka waxaa loo hayaa talo iyo xoog laakiinse afka uunbaad ka tidhi haddaba waadiga iga fallaagoobaye bal yaad isku hallaynaysaa bal ogow waxaad isku hallaynaysaa oo ul ahaan u qaadanaysaa cawsduurkan burburay kaasoo ah masar oo isna haddii nin ku tiirsado gacantuu ka galaa oo ka mudaa oo boqorka masar oo fircoon ahu saasoo kaleu u yahay kuwa isaga isku halleeya oo dhan laakiinse haddaad igu tidhaahdaan waxaannu isku hallaynaynaa rabbiga ilaahayaga ah miyuusan isagu ahayn kii meelihiisii sarsare iyo meelihiisii allabarigaba uu xisqiyaah wada dumiyey isagoo dadka yahuudaha iyo dadka yeruusaleemba ku leh meeshan allabariga ee yeruusaleem ku taal horteeda waa inaad ilaah ku caabuddaan haddaba waan ku baryayaaye bal sharad la dhigo sayidkayga oo ah boqorka ashuur haddaba waxaan ku siin doonaa laba kun oo faras haddaad rag fuula u heli kartid bal sidee baad u celin kartaa sirkaal ka mid ah kuwa ugu yaryar ee addoommada sayidkayga ah oo sidee baad masar isugu hallaynaysaa inay ku siinayso gaari fardood iyo rag fardooley ah haddaba miyaan rabbiga la'aantiis ugu kacay meeshan inaan baabbi'iyo rabbigu wuxuu igu yidhi dalkaas ku kac oo soo baabbi'i markaasee eliyaaqiim ina xilqiyaah iyo shebnaa iyo yo'aax waxay rabshaaqeeh ku yidhaahdeen waan ku baryaynaaye nagula hadal afka reer suuriya annagoo addoommadaada ah isagaannu garanaynaa oo ha nagula hadlin afka yahuudda iyadoo dadka derbiga dul jooga ayna maqlayaan laakiinse rabshaaqeeh wuxuu iyagii ku yidhi sayidkaygu ma wuxuu ii soo diray inaan sayidkiinna iyo idinka erayadan kula hadlo saw iima uu soo dirin nimanka derbiga dul joogaa inay saxaradooda cunaan oo ay kaadidooda idinla cabaan markaasuu rabshaaqeeh istaagay oo intuu cod weyn ku qayliyey ayuu afka yahuudda ku hadlay oo yidhi war maqla ereygii boqorka weyn ee ah boqorka ashuur boqorkii wuxuu idinku leeyahay xisqiyaah yuusan idin qiyaanin waayo isagu ma uu awoodi doono inuu gacantiisa idinka samata bixiyo oo weliba xisqiyaah yuusan rabbiga idin aaminsiin isagoo leh hubaal rabbigu waa ina samata bixin doonaa oo magaaladan laguma ridi doono gacanta boqorka ashuur haddaba xisqiyaah ha maqlinna waayo boqorkii ashuur wuxuu leeyahay nabad ila dhigta oo ii soo baxa oo midkiin waluba waxa ka cuno canabkiisa iyo geedkiisa berde oo midkiin waluba ha cabo biyaha ceelkiisa intaanan imaan oo idiin kaxayn dal dalkiinna la mid ah oo ah dal hadhuudh iyo kamri leh oo ah dal cunto iyo beero canab leh oo ah dal saliid saytuun iyo malab leh inaad noolaataan oo aydnaan dhiman oo xisqiyaaha maqlinna markuu idinku sasabayo oo idin leeyahay rabbigu waa ina samata bixin doonaa bal quruumaha ilaahyadoodii midkoodna miyuu weligiis dalkiisa ka samata bixiyo gacanta boqorka ashuur bal meeye ilaahyadii xamaad iyo arfaad oo meeye ilaahyadii safarwayiim iyo heynac iyo ciwaah iyagu miyay samaariya ka samata bixiyeen gacantayda bal waa kuwee kuwa ku jira ilaahyada dalalka oo dhan oo dalkooda ka samata bixiya gacantayda haddaba rabbigu sidee buu yeruusaleem gacantayda uga samata bixin karaa laakiinse dadkii way iska aamuseen oo xataa erey keliya uguma ay jawaabin waayo boqorka wuxuu ku amray oo yidhi ha u jawaabinna markaasaa waxaa xisqiyaah u yimid eliyaaqiim ina xilqiyaah oo reerka boqorka u sarreeyey iyo shebnaa oo karaanigii ahaa iyo yo'aax ina aasaaf oo taariikh qorihii ahaa iyagoo dhar jeexjeexan oo waxay isagii u sheegeen rabshaaqeeh ereyadiisii boqoraddii labaad cutubka toban iyo sagaalaad oo markii xisqiyaah taas maqlay intuu dharkiisii jeexjeexay oo joonyado guntaday ayuu gurigii rabbiga galay markaasuu eliyaakiim oo reerka boqorka u sarreeyey iyo shebnaa oo karaanigii ahaa iyo duqowdii wadaaddada iyagoo joonyado qaba u diray nebi isacyaah oo ahaa ina aamos oo iyana waxay ku yidhaahdeen xisqiyaa wuxuu kugu leeyahay maanta waa maalin dhibaato iyo canaan iyo cay waayo carruurtii way dhalan lahayd laakiinse xoog lagu dhalaa ma jiro waxaa laga yaabaa in rabbiga ilaahaaga ahu uu wada maqlo erayadii rabshaaqeeh oo dhan kaasoo sayidkiisii ahaa boqorka ashuur uu u soo diray inuu caayo ilaaha nool waana suurtowdaa inuu rabbiga ilaahaaga ahu canaanto kan uu ereyadiisii maqlay haddaba sidaas daraaddeed u ducee kuwa hadhay sidaas daraaddeed boqor xisqiyaah addoommadiisii waxay u yimaadeen isacyaah oo isacyaah wuxuu ku yidhi waxaad sayidkiinnii ku tidhaahdaan rabbigu wuxuu ku leeyahay ha ka cabsan ereyadii aad maqashay oo madiidinnadii boqorka ashuur ay igu caayeen bal ogow jinni baan gelin doonaa oo belef buu maqli doonaa markaasuu ku noqon doonaa dalkiisii oo waxaan ka dhigi doonaa in isaga seef lagu dilo isagoo dalkiisii jooga markaasaa rabshaaqeeh intuu noqday wuxuu helay boqorkii ashuur oo la diriraya libnaah waayo wuxuu maqlay inuu laakiish ka tegey oo markuu maqlay iyadoo la leeyahay boqorka etoobiya oo tirhaaqaah ah ayaa kugu soo baxay si uu kuula diriro ayuu haddana wargeeyaal u diray xisqiyaah isagoo leh xisqiyaah oo ah boqorka dalka yahuudaah waxaad ku tidhaahdaan ilaahaaga aad isku hadlaysaa yuusan ku khiyaanayn isagoo kugu leh yeruusaleem gacanta loo gelin maayo boqorka ashuur bal eeg waad maqashay wixii ay boqoradda ashuur dalalka oo dhan ku sameeyeen iyo sidii ay dhammaantood u wada baabbi'iyeen haddaba adiga ma lagu samata bixinayaa qaruumihii ay awooyaashay baabbi'iyeen ilaahyadoodii miyay samata bixiyeen kuwaasoo ahaa goosaan iyo xaaraan iyo reesef iyo reer ceedan oo telisaar degganaa oo balmeeya boqorkii xamaad iyo boqorkii arfaad iyo boqorkii magaalada safarwayiim iyo kii xeenac iyo kii ciwaah markaasaa xisqiyaah warqaddii ka qaatay gacantii wargeeyayaashii oo akhriyey dabadeedna wuxuu tegey gurigii rabbiga oo warqaddii ku kala bixiyey rabbiga hortiisa oo xisqiyaa wuxuu ku baryootamay rabbiga hortiisa oo yidhi rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow kan kerubiimta ku dul fadhiyow waxaad tahay ilaah oo adiga keliga ayaa ah ilaaha boqortooyinka dunida oo dhan oo cirka iyo dhulkana adigaa sameeyey rabbiyow dhegta u dhig oo maqal oo rabbiyow indhahaaga fur oo arag bal maqal senxeriib ereyadii uu u soo diray inuu ilaaha nool ku caayo rabbiyow sida runta ah boqorrada ashuur waxay baabi'iyeen qurumihii iyo dalalkoodii oo ilaahyadoodiina dabbay ku dhex tuureen waayo iyagu ilaahyo ma ay ahayn laakiinse waxay ahaayeen wax gacanta lagu sameeyey oo ahaa qoryo iyo dhagaxyo oo sidaas daraaddeed iyagu way baabbi'iyeen haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaahayogow waan ku baryaaye gacantiisa naga badbaadi in boqortooyinka dunida oo dhammu ay ogaadaan inaad adiga keliyuhu tahay rabbiga ilaaha ah markaasaa isaaciyaah ina aamus u soo cid diray xisqiyaah oo wuxuu ku yidhi rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu wuxuu leeyahay senxeriib oo ah boqorka ashuur waad iga bariday taas aawadeed waan ku maqlay oo kan waa ereygu rabbigu isaga kaga hadlay gabadha bigrada ah oo siyoon way ku fududaysatay oo intay kugu qosashay ayay ku quudhsatay gabadhii yerusalem madaxay kaa ruxatay bal adigu kumaad yaraysatay oo aad cayday oo balyaad codkaaga kor ugu qaadday oo aad indhahaaga ku taagtay waa kan quduuska ah oo reer binu israa'iil wargeeyayaashaadii ayaad sayidka ku cayday oo waxaad tidhi gaarifardoodkayga badan ayaan ku soo fuulay buuraha meesha ugu dheer iyo meelaha ugu hooseeya ee libnaan gudaheeda oo waxaan jari doonaa geedaheeda dhaadheer oo kadarka ah iyo geedaheeda la doortay oo berooshka ah oo waxaan geli doonaa meesha ugu fog hoygeeda iyo kaynta berrinkeeda oo midhaha badan anigu waxaan qoday oo cabay biyo qalaad oo calaacalaha cagahayga baan ku wada qallajin doonaa webiyaasha masar oo dhan warsow ma aad maqal sidaan waa hore u sameeyey oo aan wakhtiyadii hore u qabanqaabiyey haddaba anigaa saas kaa yeelay inaad magaalooyin dayr leh baabbi'isid oo aad ka dhigtid taallooyin burbur ah oo sidaas daraaddeed dadkii degganaa way xoog yaraayeen wayna naxeen oo wareereen oo waxay ahaayeen sida cawska berrinka iyo sida doogga iyo sida cawska guryaha korkooda ka soo baxa iyo sida hadhuudh gubtay intaanu korin laakiinse waan aqaan fadhigaaga iyo bixiddaada iyo soo geliddaada iyo cadhadaadii aad ii cadhootayba cadhadaadii aad ii cadhootay iyo isla weynaantaadii waxay soo gaadheen dhegahayga oo sidaas daraaddeed sanka waxaan kaa suri doonaa qabatadayda bushimahaagana waxaan gelin doonaa xakamahayga oo waxaan kugu celin doonaa jidkii aad ku timid oo tanu waxay kuu ahaan doontaa calaamad sannaddan waxaad cuni doontaan wax iska soo baxa oo sannadda labaadna waxaad cuni doontaan wax kii hore uun ka soo baxa oo sannadda labaadna waxaad cuni doontaan wax kii hore uun ka soo baxay sannadda saddexaadna idinku wax beerta oo haddana goosta oo beere canab ah tabcada oo midhahooda cuna markaasaa kuwii hadhay oo reer yahuudaha ah oo baxsaday mar kaley xiidda hoos u bixin doonaan midhona kor bay u dhali doonaan waayo yerusalem waxaa ka soo bixi doona kuwa hari doona oo buursiyona waxaa ka soo bixi doona kuwa baxsan doona oo qiiradda rabbiga ayaa taa samayn doonta haddaba rabbigu saasuu uga hadlay boqorka ashuur oo yidhi isagu magaaladan imaan maayo farlaarna ku soo geni maayo horteedana gaashaan la imaan maayo taallo ciid ahna ag tuuli maayo oo rabbigu wuxuu leeyahay jidkuu ku yimid ayuu ku noqon doonaa oo magaaladan imaan maayo waayo anigu magaaladan waxaan u daafici doonaa oo u badbaadin doonaa aniga daraadday iyo addoonkayga daa'uud daraaddiis oo isla habeenkaas ayaa malaa'igtii rabbigu baxday oo waxay xeradii reer ashuur ka laysay boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo nin oo aroor hore markii la toosay waxay wada ahaayeen meyd markaasaa sanxereeb oo ahaa boqorkii ashuur intuu tegey ninaweh ku noqday oo degey oo markuu wax ku caabudayey gurigii ilaahay nisroog ayay adramelik iyo shareser isagii seef ku dileen markaasay u carareen dalkii araarad oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii eeser xaadoon boqoraddii labaad cutubka labaatanaad oo waagaas ayaa xisqiyaah bukooday oo geeri buu u dhowaaday markaasaa nebi isaaciyaah oo ahaa ina aamoos u yimid oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay reerkaagala dardaaran waayo waad dhimanaysaa oo sii noolaan maysid oo isna markaasuu wejigiisii derbiga ku sii jeediyey oo rabbiga baryey oo yidhi rabbiyow waan ku baryayaaye bal haatan xusuuso sidaan hortaada ugu socday runta iyo qalbiquman iyo sidaan u sameeyey waxa hortaada ku wanaagsan xisqiyaahna aad buu u ooyey oo intaannu isacyaah weli magaalada dhexe u bixin ayaa ereygii rabbigu isagii u yimid oo ku yidhi dib u noqo oo xisqiyaah oo ah amiirka dadkayga waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaaha awowga daa'uud wuxuu leeyahay baryootankaagii waan maqlay ilmadaadiina waan arkay haddaba waan ku bogsiinayaa oo maalinta saddexaad waxaad u bixi doontaa guriga rabbiga oo cimrigaagiina waxaan kuugu dari doonaa shan iyo toban sannadood oo adiga iyo magaaladanba waan ka samantan bixin doonaa gacanta boqorka ashuur oo waxaan magaaladan u difaaci doonaa aniga daraadday iyo addoonkaygii daa'uud daraaddiis markaasaa isacyaah yidhi waxaad qaaddaan fuud berde ah oo iyana way qaadeen oo waxay saareen ka soo bixi wuuna bogsaday markaasaa xisqiyaa wuxuu isacyaa ku yidhi maxaa calaamad ii noqon doona in rabbigu i bogsiinayo oo aan maalinta saddexaad guriga rabbiga u baxayo kolkaasaa isacyaa ku yidhi calaamadda xagga rabbiga kaaga imaanaysa in rabbigu samaynayo wixii uu ballan qaaday waxay ahaan doontaa tan hoosku ma inuu hore u socdaa toban derajo mase waa inuu dib u socdaa toban derajo markaasaa xisqiyaah wuxuu ugu jawaabay waa wax fudud in hoosku toban derajo hore u socdo hase ahaatee hoosku dib ha u soo noqdo toban derajo markaasaa nebi isacyaa u qayliye rabbiga oo isna markaasuu hooskii toban derajo dib uga soo celiyey intuu hore uga socday derajooyinkii aaxaas waagaas berodaag baladaan oo ahaa ina baladaan oo boqorkii baabilon ahaa ayaa warqado iyo hadiyad xisqiyaah u soo diray waayo wuxuu maqlay in xisqiyaah bukay oo markaasuu xisqiyaah iyagii maqlay oo wuxuu tusay dhammaan gurigii ay yiileen waxyaalihiisii qaaliga ahaa kuwaasoo ahaa lacagtii iyo dahabkii iyo unsigii iyo saliiddii qaaliga ahayd iyo gurigiisii hubka iyo kulli waxyaalihii qasnadihiisa ku jiray oo dhan oo xisqiyaah wax uusan iyaga tusin laguma arag gurigiisa iyo dawladdiisa oo dhan markaasaa nebi isacyaah u yimid boqor xisqiyaah oo wuxuu ku yidhi war nimankaannu maxay yidhaahdeen xaggee bayse kaaga yimaadeen kolkaasaa xisqiyaah yidhi waxay ka yimaadeen dal fog kaasoo ah baabilon markaasuu ku yidhi maxay gurigaaga ku arkeen oo xisqiyaah wuxuu ugu jawaabay way wada arkeen waxa gurigayga yaal oo dhan oo qasnadahayga kuma jiraan wax aanan tusin kolkaasa isacyaah wuxuu xisqiyaah ku yidhi haddaba bal maqal ereyga rabbiga bal eeg waxaa imaan doona maalmaha waxa gurigaaga yaal oo dhan iyo wixii ay awoowayaasha ilaa maantadan kaydiyeen baabilon loo qaadan doono rabbigu wuxuu leeyahay waxba ma hari doonaan wiilashaada kaa soo bixi doona oo aad dhali doontana waa la kaxaysan doonaa oo iyana waxay ahaan doonaan bohommo jooga daarta boqorka baabilon markaasaa xisqiyaah wuxuu isacyaah ku yidhi ereyga rabbiga oo aad ku hadashay waa wanaagsan yahay oo weliba wuxuu kaloo yidhi mar haddii nabad iyo rumo ay jirayaan intaan noolahay sow ma wanaagsana haddaba xisqiyaah faliimihiisii kale iyo xooggiisii oo dhan iyo siduu u sameeyey balliga iyo biyomareenka iyo siduu magaalada biyo ugu keenay soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudah markaasaa xisqiyaah dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii manaseex boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo koowaad oo manaseex markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo toban sannadood oo yeruusalaamna wuxuu boqor ka ahaa shan iyo konton sannadood oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa xafsiibaah oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ahaa sidii karaahiyadii qaruumihii rabbigu ka erye reer binu israa'iil hortooda waayo wuxuu mar kale dhisay meelihii sarsare ee aabbihiis xisqiyaah baabi'iyey oo bacalna meelo allabari buu u dhisay oo geeda asheeraahna wuu sameeyey siduu yeelay axaab oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu caabuday oo u wada adeegay ciidanka samada oo dhan oo wuxuu meelo allabari ka dhex dhisay gurigii rabbiga kaasoo rabbigu ka hadlay oo yidhi magacayga waxaan dhigayaa yeruusalaam dhexdeeda oo wuxuu ciidanka samada oo dhan meelo allabari uga dhisay labadii barxadood oo gurigii rabbiga oo wiilkiisiina dab buu dhex mariyey faalna wuu ku noqnoqday wuxuuna u tegey falanfallowyo wuuna la macaamilooday kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo wuxuu rabbiga hortiisa ku sameeyey shar badan oo uu isaga kaga xanaajiyey oo sanadkii xardhanaa ee geedihii asheeraah ee uu sameeyey ayuu dhex qotamiyey gurigii rabbigu ka hadlay oo daa'uud iyo wiilkiisii sulaymaanba ku yidhi gurigan iyo yeruusalaam dhexdeeda oo aan ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan ayaan magacayga weligiisba ku dayn doonaa oo cagaha reer binu israa'iilna mar dambe ka dhigi maayo kuwa ka wareega dalkii aan awoowayaashood siiyey hadday dhowraan uun wixii aan ku amray oo dhan iyo sharcigii addoonkaygii muuse ku amray oo dhan laakiinse way dhegaysan waayeen oo manaseeh ayaa iyagay ku sasabay inay sameeyaan shar ka sii badan kii ay sameeyeen quruumihii rabbigu ku hor baabi'iye reer binu israa'iil markaasaa rabbigu ka dhex hadlay nebiyadii addoommadiisa ahaa oo yidhi manaseeh oo ah boqorka dalka yahuudaah ayaa sameeyey karaahiyadan wuuna sameeyey shar ka sii badan kii reer amoorkii isaga ka horreeyey ay sameeyeen oo dadka yahuudaahna wuxuu ku dambaajiyey sanabyadiisii oo sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada balaayo weyn baan ku soo ridi doonaa yeruusalaam iyo dalka yahuudahba si ku alla kii maqlaaba uu u argagaxo oo yeruusalaam korkeeda waxaan ku soo fidin doonaa xariggii samaariya iyo xariggii miisaanka lahaa ee gurigii aaxaab oo yeruusalaam waxaan u tirtiri doonaa siduu nin saxan u tirtiro oo kale isagoo tirtira oo gembiya oo waan xoorayaa kuwa dhaxalkayga ka hadha oo waxaan u gacan gelinayaa cadaawayaashooda oo iyana waxay cadaawayaashooda oo dhan u noqon doonaan dhaac iyo wax la boobo maxaa yeelay wax shar ah ayay hortayda ku samayn jireen oo way iga xanaajin jireen tan iyo maalintii awoowayaashood ay masar ka soo baxeen ilaa maantadan oo weliba manaseeh wuxuu daadiyey dhiig badan oo aan xaq qabin ilaa uu ka buuxiyey yeruusalaam dhinac ilaa dhinac wuxuu kaloo sameeyey dembigiisii oo dadka yahuudaah dambaajiyey markuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa sharka ku ahaa haddaba manaseeh faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo dembigiisii uu dembaabay oo dhammu sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah kolkaasaa manaseeh dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay beertii gurigiisa taasoo ahayd beertii cuusaah oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aamoon oo aamoon markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo labaatan sannadood oo laba sannadoodna yeruusalaam buu boqor ka ahaa oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray meshulemed inaxaruus oo reer yodbah ahaa oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa sidii aabbihiis manaseeh u yeelay oo kale oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis ku socday oo dhan oo wuxuu u adeegay sanabyadii aabbihiis u adeegay oo dhan wuuna caabuday rabbiga ah ilaahii awoowayaashiisna wuu ka tegey oo kuma uu socon jidkii rabbiga markaasaa aamoon addoommadiisii shirqooleen oo waxay boqorkii ku dhex dileen gurigiisii laakiinse dadkii dalka degganaa ayaa wada laayeen kuwii boqor amoon shirqooleen oo dhan markaasaa dadkii dalku waxay meeshiisii boqor ka dhigeen wiilkiisii yosiyaah haddaba amoon falliimihiisii kale ee uu sameeyey soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah oo isagii waxaa lagu aasay qabrigiisii ku dhex yiil beertii cuusaah oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii yosiyaah boqoraddii labaad cutubka laba-iyo labaatanaad yosiyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray siddeed sannadood oo yerusalemna boqor buu ka ahaa kow iyo soddon sannadood oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa yadiidaah ina caddaaya oo reer basqaad ahaa oo isagu wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa wuuna ku socday jidkii awowgiis daa'uud maray oo dhan ugamana u leexan xagga midigta iyo xagga bidixda toonna oo boqor yosiyaah sannaddiisii siddeed iyo tobnaad wuxuu shaafaan ina asalyaah oo ahaa ina meshulaam oo karaanigii ahaa u diray gurigii rabbiga oo wuxuu ku yidhi orod oo waxaad u tagtaa xilqiyaah oo ah wadaadka sare oo isagu ha xisaabo lacagta guriga rabbiga la soo geliyey oo iridhowrayaashu ay dadka ka soo ururiyeen oo iyagu ha u dhiibeen shaqaalaha guriga rabbiga u taliya oo si meelaha guriga ka jajabay loo dhiso iyana ha u dhiibeen shaqaalaha guriga rabbiga ku jira kuwaasoo ah nijaarada iyo waxdhisayaasha iyo wastaadyada oo ha ku soo iibiyeen alwaax iyo dhagaxyo la qoray oo guriga lagu dhiso habase yeeshee lama xisaabin lacagtii iyaga loo dhiibay maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwo la aaminay markaasaa xilqiyaha oo ahaa wadaadkii sare wuxuu ku yidhi shaafaan oo karaanigii ahaa waxaan guriga rabbiga ka dhex helay kitaabkii sharciga oo xilqiyaha kitaabkiibuu u dhiibay shaafaan oo isna wuu akhriyey markaasaa shaafaan oo karaanigii ahaa boqorkii u yimid wuuna u soo warramay oo ku yidhi addoommadii lacagtii guriga rabbiga laga dhex helay way soo ururiyeen oo waxay u dhiibeen shaqaalaha guriga rabbiga u taliya oo shaafaan oo karaanigii ahaa ayaa boqorkii u sheegay oo ku yidhi wadaadka xilqiyaha ahaa wuxuu ii dhiibay kitaab markaasaa shaafaan kitaabkii ku akhriyay boqorka hortiisii oo markii boqorkii maqlay ereyadii kitaabkii sharciga ayuu dharkiisii jeexjeexay markaasaa boqorkii amray wadaadkii xilqiyaha ahaa iyo axiqaam ina shaafaan iyo caqboor ina mikaayaah iyo shaafaan oo ahaa karaanigii iyo casaayaah oo ahaa mididinkii boqorka oo wuxuu ku yidhi wartaga oo aniga iyo dadka iyo reer yahuudah oo dhan rabbiga inoo soo weyddiiya waxa ku saabsan ereyada kitaabkan la helay waayo carrada rabbiga oo uu inoo cadhooday way weyn tahay maxaa yeelay awoowayaasheen ma ay dhegaysan ereyada kitaabkan inay yeelaan kulli waxyaalaha inagu saabsan ee ku qoran markaasaa wadaadkii xilqiyaah ahaa iyo axiqaam iyo caqboor iyo shaafaan iyo casaayaah waxay u tageen nebiyadii xuldaah ahayd oo u dhaxday shaluum ina taqwaah oo ahaa ina xarxaas kaasoo ah kii dharka dhowri jiray haddaba iyadu waxay degganayd yeruusaleem xaafaddeeda labaad markaasay iyadii la hadleen oo waxay ku tidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay waxaad ninkii ii soo kiin diray ku tidhaahdaan rabbigu wuxuu leeyahay bal eeg beleeyaan kuu soo dejin doonaa meeshaan iyo dadka degganba taasoo ah kulli ereyadii ku yiil kitaabkii boqorka dalka yahuudaha akhriyey oo dhan maxaa yeelay iyagu way iga tageen oo waxay foox u shideen ilaahyo kale inay igaga xanaajiyaan shughulka gacmahooda oo dhan oo sidaas daraaddeed carradaydu waxay ku kululaanaysaa meeshan mana qaboobi doonto laakiinse boqorkii dalka yahuudaah oo idiin soo diray inaad rabbiga wax soo weyddiisaan waxaad ku tidhaahdaan rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil wuxuu ka leeyahay waxa ku saabsan erayadii aad maqashay qalbigaagu wuu jilicsanaa oo rabbiga hortiisa ayaad isku hoosaysiisay markaad maqashay wixii aan kaga hadlay meeshan iyo dadka degganba iyo inay iyagu noqon doonaan cidlo iyo inkaar oo waad igu hor oyday dharkaagiina waad jexjexday oo sidaas daraaddeed waan ku maqlay ayaa rabbigu leeyahay haddaba waxaan kula ururin doonaa awoowayaasha oo qabrigaaga nabad baad ugu ururi doontaa oo indhahaaguna ma ay arki doonaan kulli balaayada aan meeshan ku soo dejin doono oo iyana boqorkii ayay mar kale u warkeeneen boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo saddexaad markaasaa boqorkii cid diray oo waxaa loo soo ururiyey odayaashii dalka yahuudaah iyo kuwa yerusalem oo dhan oo boqorkiina wuxuu u kacay gurigii rabbiga oo waxaa isagii la socday raggii dalka yahuudaha oo dhan iyo dadkii yerusalem degganaa oo dhan iyo wadaadadii iyo nebiyadii iyo dadkii oo dhan yar iyo weynba oo isna wuxuu hortooda ku akhriyey dhammaan ereyadii kitaabkii axdiga oo gurigii rabbiga laga dhex helay markaasaa boqorkii istaagay tiirka agtiisii oo wuxuu rabbiga hortiisa axdi ugu maray inuu rabbiga raaco oo uu qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan ku dhowro amaradiisa iyo markhaatiyadiisa iyo qaynuunadiisa iyo inuu sii adkeeyo ereyadii axdigan oo kitaabkan ku qornaa oo dadkii oo dhammuna axdigii bay aqbaleen oo u istaageen markaasaa boqorkii ku amray wadaadkii sare oo ahaa xilqiyah iyo wadaadadii lahaa derajada labaad iyo irijoogayaashii inay macbudka rabbiga ka soo bixiyaan kulli weelashii loo sameeyey bacal iyo geedihii asheeraah iyo ciidanka samada oo dhan oo isna wuxuu ku gubay yerusalem debaddeeda oo ah berimadii khidroon oo dambaskoodiina beytel buu u qaaday oo wuxuu casiray wadaadadii sanamyada caabudi jiray oo ay boqoraddii dalka yahuudaha u doorteen inay foox ku shidaan meelaha sarsare oo ku yaal magaalooyinka dalka yahuudaha iyo meelaha ku wareegsan yerusalem iyo weliba kuwii fooxa u shidi jiray bacal iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha iyo ciidanka samada oo dhan oo geedihii asheeraahna gurigii rabbiga wuu ka soo bixiyey oo wuxuu geeyey yerusalem dibaddeeda ilaa durdurka khitroon oo wuxuu ku gubay durdurkii khitroon agtiisa oo intuu ku tuntay ayuu budo ka dhigay oo budadiina ku daadshay qabuurihii dadka oo wuxuu dumiyey guryihii maqnuudyada oo ku dhex yiil guriga rabbiga meeshay naaguhu ku samayn jireen daahyadii geedihii asheeraah oo wadaadadii oo dhanna wuxuu ka soo kaxeeyey magaalooyinkii dalka yahuudah wuuna nijaaseeyey meelihii sarsare oo wadaadadu fooxa ku shidi jireen tan iyo gabac ilaa biirshabeec oo haddana wuxuu dumiyey meelihii sarsare oo irdaha kuwaas oo ku yiil meesha laga soo galo irda yeshuuca oo ah talihii magaalada oo ku yiil xagga bidix ee iridda magaalada habase yeeshee wadaadadii meelaha sarsare ma ay imaan meeshii allabariga oo rabbiga ee yerusalem ku tiil laakiinse walaalahood way ku dhex cuni jireen kibis aan khamiir lahayn oo wuxuu nijaaseeyey toofeed oo ku taal dooxadii reer xidnoom si uusan ninna wiilkiisa ama gabadhiisa dabkii u dhex marin moolek oo wuxuu fogeeyey fardihii boqoraddii dalka yahuudaah ay qoraxda ku siiyeen iridda laga soo gala guriga rabbiga ee u dhow qolkii naataan meleg oo bohon ahaa uu degganaa oo gaari fardoodkii qoraxdana buu gubay oo meelihii allabariga oo ku yiil qowlada sare ee aaxaa saqafkeeda oo boqoradii dalka yahuudaha ay sameeyeen iyo meelihii allabariga oo manaseeh ka sameeyeen labada barxadood oo guriga rabbiga ayuu boqorkii wada dumiyey oo halkaas intuu ka orday ayuu boorkoodii ku shubay durdurkii khitroon oo boqorkii wuxuu kaloo nijaaseeyey meelihii sarsare oo yerusalem horteeda ku yiil kuwaas oo ku yiil midigta buurta baaba'a kuwaas oo sulaymaan oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil uu u dhisay cashtoored oo ahayd karaahiyadii reer sidoon iyo kemosh oo ahaa karaahiyadii reer mo'aab iyo milkoom oo ahaa karaahiyadii reer camoon oo wuxuu burburiyey tiirarkii geedihii asheeraahna wuu jaray oo meelahoodiina wuxuu ka buuxiyey dad lafahood oo weliba wuxuu kaloo dumiyey meeshii allabariga ee beytel ku tiil iyo meeshii sare oo yaraabcaam inaneebaad oo dadkii israa'iil dembaajiyey uu sameeyey oo isla meeshii sare wuu gubay oo intuu ku tuntay ayuu budo ka dhigay oo geedihii asheeraahna wuu gubay oo yoosiyaha markuu soo jeestay ayuu arkay qabuurihii buurta ku yiil oo intuu cid diray oo qabuurihii lafihii ka soo bixiyey ayuu meeshii allabariga ku dul gubay wuuna nijaaseeyey sidii u ahaa ereyga rabbiga oo ninkii ilaah naadiyey kaasoo ahaa kii waxyaalaha naadiyey markaasuu yidhi taalladaas aan arkaa waa maxay oo dadkii magaaladu waxay ku yidhaahdeen waa qabrigii ninkii ilaah oo dalka yahuudaha ka yimid oo naadiyey waxyaalahan aad ku samaysay meeshii allabariga ee beytel markaasuu yidhi iska daaya oo yaan ninna lafihiisa dhaqaajin sidaas daraaddeed way iska daayeen lafihiisii iyo lafihii nebigii samaariya ka yimid oo guryihii meelaha sarsare oo dhan ee ku yiil magaalooyinka samaariya ee ay boqoraddii dalka israa'iil u dhiseen inay rabbiga kaga xanaajiyaan ayuu yoosiyaah wada dumiyey oo wuxuu ku sameeyey faliimihii uu beytel ku sameeyey oo kale oo wadaadadii meelaha sarsare oo halkaas joogay oo dhanna wuxuu ku wada laayay meelihii allabariga dushooda dushoodiina wuxuu ku gubay lafo dad dabadeedna yeruusalaam buu ku noqday markaasaa boqorkii dadkii oo dhan amray oo ku yidhi rabbiga ilaahiinna ah u dhowra iidda kormaridda siday uu qoran tahay kitaabkan axdiga hubaal iiddaas kormaridda oo kale lama dhowrin tan iyo wakhtiyadii xaakinnadu reer binu israa'iil xukumi jireen oo wakhtiyadii boqoraddii dalka israa'iil oo dhan iyo wakhtiyadii boqoraddii dalka yahuudaha toona laakiinse sannaddii siddeed iyo tobnaad oo boqor yoosiyaax ayaa iiddaas kormaridda rabbiga loogu dhowray yeruusalaam oo weliba yoosiyaax wuxuu baabi'iyey kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii iyo taraafiimtii iyo sanamyadii iyo dhammaan karaahiyadii lagu arkay dalka yahuudaha iyo yeruusalaamba si uu u adkeeyo erayadii sharcigii ku qornaa kitaabkii wadaadkii xilqiyaha ka dhex helay gurigii rabbiga oo isaga hortiis ma jirin boqor la mid ah oo rabbiga ugu soo jeestay qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan iyo xooggiisa oo dhan siduu ahaa sharcigii muuse oo dhan oo isagii dabadiisna ma uu kicin boqor la mid ahu laakiinse rabbigu kama uu soo noqon cadhadiisii kululayd ee weyneed oo uu dadka yahuudaha ugu cadhooday xanaaqii uu manaseeh isaga ka xanaajiyey aawadiis markaasaa rabbigu yidhi anigu dadkii yahuudahna hortayda waan ka fogaynayaa sidaan dadkii israa'iilba u fogeeyey oo kale oo waan duminayaa magaaladan aan doortay oo ah yeruusalaam iyo gurigii aan idhi magacaygu halkaas ha yaallo haddaba yoosiyaha faleemihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuudaah oo isaga wakhtigiisii ayaa fircoon neko oo boqorka masar ahaa ku kacay boqorkii ashuur ilaa webi yufraad oo waxaa isagii ku soo baxay boqor yoosiyaah markaasaa fircoon neko isagii ku delay megiddo agteeda markuu arkay oo addoommadiisii intay gaari faras megiddo kaga qaadeen isagoo meyd ah ayay yeruusalaam keeneen oo qabrigiisii ku aaseen markaasay dadkii waddanku soo wateen yoohoaxaas ina yoosiyaah oo intay subkeen ayay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis oo yehoaxaas markuu boqor noqday wuxuu jiray saddex iyo labaatan sannadood oo intii saddex bilood ah ayuu yeruusalaam boqor ka ahaa oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa xamuutal ina yeremyaah oo reer libnaah ahayd oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah sidii wixii ay awooyaashii sameeyeen oo dhan fircoon neko ayaa isagii ku xidhay riblaah oo ku taal dalka xamaad si uusan yeruusalaam boqor ugu sii ahaan oo dalkiina wuxuu saaray baad ah boqol talanti oo lacag ah iyo talanti dahab ah markaasaa fircoon neko ayaa eliyaakiim ina yoosiyah boqor uga dhigay meeshii aabbihiis yoosiyah oo magiciisiina wuxuu u beddelay yehoyaakiim laakiinse isagu yehoaxaas buu kaxeeyey oo markuu masar keenay ayuu halkaas ku dhintay markaasaa yehoyaakiim lacagtii iyo dahabkii fircoon siiyey laakiinse wuxuu canshuuray dalka inuu lacagtii u bixiyo sidii fircoon ugu amray oo lacagtii iyo dahabkii wuxuu ka soo guray dadkii dalka degganaa intii mid kastaaba canshuurtiisu ahayd si uu fircoon niko u siiyo oo yehoyaakiimna markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yerusalemna wuxuu boqor ka ahaa kow iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray sabuudaah ina feediya oo reer rumaah ahayd oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa sidii wixii ay awooyaashii sameeyeen oo dhan boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo afaraad oo wakhtigiisii ayaa nebukadnesar oo ah boqorkii baabilon ku soo kacay markaasaa yehoyaakiim isagii addoon u noqday intii saddex sannadood ah dabadeedna wuu ka jeestay oo ka fallaagoobay markaasaa rabbigu u soo diray guutooyin reer kaldayiin ah iyo guutooyin reer suuriye ah iyo guutooyin reer mo'aab ah iyo guutooyin reer camoon ah oo wuxuu iyaga u soo diray inay dalka yahuudaha baabi'iyaan sidii rabbigu ugu hadlay nebiyadii addoommadiisa ahaa hubaal amarkii rabbiga aawadiis ayaa tan ugu soo degtay dadkii yahuuda inuu iyaga ka dhaqaajiyo hortiisa dembigii manasah sameeyey aawadiis sidii ay ahaayeen kulli waxyaalihii uu sameeyey oo dhan iyo dhiiggii aan xaq qabin oo u dashay waayo yerusalem wuxuu ku nijaaseeyey dhiig aan xaq qabin oo rabbiguna ma uu cafiyeen haddaba yehoyaakiim faliimihii si kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuuda ah markaasaa yehoyaakiim dhintay oo la seexday awooyaashiis oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yehoyaakiin oo boqorkii masarna mar dambe dalkiisii kama uu soo bixin waayo boqorkii baabilon baa wada qaatay ilaa durdurkii masar iyo tan iyo webi yufraad ee uu dhammaan boqorka masar lahaa oo yehoyaakiinna markuu boqor noqday wuxuu jiray siddeed iyo toban sannadood wuxuuna yerusalem boqor ka ahaa intii saddex bilood ah oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray nexushtaa ina elnaataan oo reer yerusalem ahayd oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah sidii wixii oo aabbihii sameeyey oo dhan markaasaa waxaa yerusalem yimid oo magaaladii hareereeyey addoommadii nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon oo nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon ayaa soo gaaray magaaladii intay addoommadiisii hareere joogeen markaasaa yehoyaakiin oo ahaa boqorkii dalka yahuuda ah u soo baxay boqorkii baabilon isagii iyo hooyadiis iyo addoommadiisii iyo amiiradiisii iyo saraakiishiisiiba oo boqorkii baabilon ayaa isagii kaxeeyey sannaddii siddeedaad oo boqornimadiisa oo isna halkaasuu ka qaatay qasnadihii guriga rabbiga oo dhan iyo qasnadihii guriga boqorka oo wuxuu kala jejebiyey weelashii dahabka ahaa oo boqorkii reer binu israa'iil oo sulaymaan ahaa oo ku dhex sameeyey macbudkii rabbiga siduu rabbigu yidhi oo haddana wuxuu kaxaystay reer yerusalem oo dhan iyo amiiradii oo dhan iyo raggii xoog lahaa oo dhan oo wada ahaa toban kun oo maxaabiis ah iyo sanacyadii oo dhan iyo tumaaladii oo ninna ma harin dadkii dalka ugu liitay mooyaane oo wuxuu baabilon u kaxaystay yehoyaakiin oo boqorka hooyadiis iyo boqorka naagihiisii iyo saraakiishiisii iyo raggii dalka madaxda u ahaa maxaabiis ahaan ayuu yerusalem uga kaxaystay oo baabilon la tegey oo boqorkii baabilon maxaabiis ahaan ayuu baabilon u keenay raggii xoogga lahaa oo dhan oo tiradoodu ahayd toddoba kun iyo saanacyadii iyo tumaaladii oo iyana kun ah oo kulligood way wada xoog badnaayeen oo dagaalyahan bay ahaayeen markaasaa boqorkii baabilon wuxuu yehoyaakiin meeshiisii boqor uga dhigay adeerkiis matanyaah oo magiciisiina wuxuu u beddelay sidqiyaah oo sidqiyaahna markuu boqor noqday wuxuu jiray kow iyo labaatan sannadood oo yerusalemna wuxuu boqor ka ahaa kow iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa xamuutal ina yeremyah oo reer libnaah ahayd oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah sidii wixii yehoyaakiim sameeyey oo dhan oo tanu waxay yerusalem iyo yahuuda ugu dhacday caradii rabbiga aawadeed ilaa uu hortiisa iyaga ka tuuray kolkaasaa sidqiyaha ka fallaagoobay boqorkii baabilon boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo shanaad oo sannaddii sagaalaad oo boqornimadiisa bishii tobnaad maalinteedii tobnaad ayaa nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon iyo ciidankiisii yerusalem ku kaceen oo intay hor degeen ayay qalcado hareeraheeda ka dhisteen oo sidaasay magaaladii u hareeraysneed tan iyo sannaddii kow iyo tobnaad oo boqor sidqiyah oo maalintii sagaalaad oo bishii afraad ayaa abaartii magaaladii aad iyo aad ugu xumaatay oo sidaas daraaddeed dadkii dalka degganaa cunto ma ay haysan markaasaa meel magaalada ahayd la jebiyey oo raggii dagaalka oo dhammu intay habeennimo carareen ayay mareen jidkii iriddii u dhexaysay labada derbi oo ku ag tiil beertii boqorka oo boqorkiina wuxuu maray jidkii caraabaah haddaba reer kaldayiin waxay ku wareegsanaayeen magaalada laakiinse ciidankii reer kaldayiin ayaa boqorkii eryaday oo waxay ku gaareen bannaanadii yarexo oo ciidankiisii oo dhammuna way ka kala firdheen oo markaasay boqorkii qabsadeen oo boqorkii baabilon ugu geeyeen riblaah wayna xukumeen oo sidqiyaah wiilashiisiina hortiisay ku laayeen dabadeedna sidqiyaah indhihii bay ka soo bixiyeen silsiladana bay ku xidheen oo waxay u kaxeeyeen baabilon haddaba bishii shanaad maalinteedii toddobaad oo ahayd sannaddii sagaal iyo tobnaad oo nebukadnesar boqorkii baabilon ayaa waxaa yerusalem yimid nebusaradaan oo ahaa sarkaalkii askarta oo ahaa addoonkii boqorkii baabilon markaasuu gubay gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka oo wuxuu kaloo gubay guryihii yerusalem oo dhan kuwaasoo ahaa guri kasta oo weyn markaasaa ciidankii reer kaldayiin oo dhan oo la socda sarkaalkii askarta waxay wada dumiyeen derbiyadii yerusalem ku wareegsanaa oo nebusaradaan wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaysay dadkii magaalada ku hadhay iyo kuwii cararay oo u galay boqorkii baabilon iyo intii dadkii faraha badnaa ka haray laakiinse sarkaalkii askartu wuxuu ka tegey dadkii waddanka ugu liitay inay ahaadaan kuwa canabka iyo beeraha kale ka shaqeeya markaasaa reer kaldayiin jajabiyeen tiirarkii naxaasta ahaa oo guriga rabbiga ku jiray iyo saldhigyadii iyo barkaddii naxaasta ahayd oo guriga rabbiga ku jiray oo naxaastoodiina waxay u qaadeen baabilon oo waxay kaloo qaadeen dheryihii iyo majarafadihii iyo alaabta laambadaha lagu safan jiray iyo malgacdihii iyo weelashii naxaasta ahaa oo lagu adeegi jiray oo dhan oo sirkaalkii askartu wuxuu la tegey dabqaadayaashii iyo madiibadihii intii dahabka ahayd dahab ahaan buu u qaaday intii lacagta ahaydna lacag ahaan labadii tiir iyo berkaddii iyo saldhigyadii uu sulaymaan u sameeyey gurigii rabbiga dhammaan weelashaas naxaastoodu miisaan ma lahayn oo tiirarka midkood sarajooggiisa wuxuu ahaa siddeed iyo toban dhudhun oo korkiisana waxaa saarnaa taaj naxaas ah oo taajka sarajooggiisuna wuxuu ahaa saddex dhudhun wuxuuna lahaa shabag iyo rumaanno taajka ku wareegsan oo kulligoodna waxay ahaayeen naxaas tiirkii labaadna waxaan oo kaluu lahaa iyo shabag oo sirkaalkii askartu wuxuu kaloo kaxaystay sareeyaah oo ahaa wadaadkii sare iyo sefaniyaah oo ahaa wadaadkii labaad iyo saddexdii iridjoog oo wuxuu magaaladii kala soo baxay sirkaal u sarreeyey raggii dagaalyahanka ahaa iyo shan nin oo ka mid ahaa kuwii boqorka hor joogi jiray oo magaaladii laga dhex helay iyo karaanigii sarkaalka ciidanka ee ururin jiray dadkii waddanka iyo lixdan nin oo ahaa dadkii dalka degganaa oo magaaladii laga dhex helay markaasaa nebudsaradaan oo ahaa sarkaalkii askartu iyagii kaxeeyey oo riblaha ugu geeya boqorkii baabuloon markaasaa boqorkii baabuloon iyagii ku laayay riblaah oo ku taal dalka xamaad oo sidaasaa dadkii yahuuda ah dalkoodii looga kaxaystay iyagoo maxaabiis ah oo dadkii dalka yahuudaha lagaga tegey oo nebukadnesar oo boqorkii baabuloon ahaa uu uga tegey kuwaas wuxuu taliyo uga dhigay gedalyaah ina axiiqaam oo ahaa ina shaafaan haddaba saraakiishii ciidamada oo dhammu iyaga iyo raggoodii markay maqleen in boqorkii baabuloon uu gedalyaha ka dhiga taliye ayay gedalyaha ugu yimaadeen misfaah oo kuwaasu waxay ahaayeen ismaaciil ina netanyaah iyo yooxanaan ina qaraa'ax iyo saraayaah ina tanhameed oo reer netofaah ahaa iyo ya'asanyaah oo u dhalay kii reer macakaad iyagii iyo raggoodiiba markaasaa gedalyaha u dhaartay iyagii iyo raggoodiiba oo ku yidhi ha ka cabsannina addoommada reer kaldayiin haddaba dalka degganaada oo boqorka baabuloon u adeega oo waad nabdoonan doontaan laakiinse bishii toddobaad ismaaciil ina netanyaah oo ahaa ina eliishaamac oo farcankii reer boqor ahaa ayaa yimid isagoo toban nin wata markaasuu dilay gedalyaah oo uu dhintay isaga iyo yahuuddii iyo reer kaldayiin oo isaga misfaah la joogayba markaasaa dadkii oo dhan yar iyo weynba iyo saraakiishii ciidamada way kaceen oo waxay tageen masar waayo waxay ka cabsadeen reer kaldayiin oo sannaddii toddoba iyo soddonaad intii boqorkii dalkii yahuudaah oo yehoyakiin ahaa uu xirhnaa bishii laba iyo tobnaad maalinteedii toddoba iyo labaatanaad ee wiil merodaag oo ahaa boqorkii baabuloon sannaddii uu boqor noqday ayuu xabsigii ka soo bixiyey yehoyakiin oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah oo si room buu ula hadlay oo wuxuu carshigiisii ka kor mariyey carshiyadii boqorraddii isaga baabuloon la joogay oo dharkiisii xabsiga ayuu beddelay oo hortiisa wax ku cuni jiray had iyo jeerba cimrigiisii oo dhanba oo xagga masruufkiisana boqorka xaggiisa waxaa laga siin jiray masruuf joogto ah oo maalin kasta qayb buu heli jiray cimrigiisii oo dhan